asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu swax wanaagsan aryo suuban idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari aad dhegeysanaysaan dhegeystayaal swax wanaagsan dhammaantiin waxaa soo dhegeysan laamaha kala duwan af soomaaliga b b c da v o e da tafsiirka qur-aanka kariimka dhegeystayaal iminkana xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoreen wargeyska kale ama wargeysyada kale ah daily nation iyo sidoo kale standard iminkan gacanteeda dhegeystayaal waxaa ku jira iminka gacanta soo galay wargeyska the standard wuxuu saakaalkan waxyaalaha kala duwan ku qorayo dhegeystayaasha la wadaagana ama la wadaagayna waqti waliba naga go-an sidii markaasi xogagta kala duwan dhegeystayaasha aan ku gaarsiin lahayn dhegeystayaal star f m qeybaha dambe dhegeystayaashan fursad u siinaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan sida saaka kusoo kaakacdeen kuwa barisan isdhexgalka isku socodka waxbarashada dhegeystayaal iyo sidoo kale bal inkastoo bal imikan qaylidhaan xooganay soo yeray soo qol dulduruurigii waxyaalihii markaasi ay sare usii kaceen guud ahaan wadanka bal hadda waa sidee dhankaasi bal laakiin marka hore bal dhegeysta wargeysyada aan soo qabto wargeyska saaka halkan wuxuu qoraya saakaf uuna markaas macluumaad kala duwan uu ku qorayaa kadib markii shalay wasiirka waxbarashada dabcan profesor george mogoha uu ku dhawaaqay natiijada iskuulada fasalada sideedaad ee k c p e dhegeystayaal haddaba maxaa laga yiri wargeyska wuxuu halkan faahfaahin ka bixinayaa dhegeystayaal ama macluumaad kala duwan oo ka bixinayaa sida markaas natiijooyinka markaasi kala duwan ay u keeneen iyo tirada ay markaas caruurta u fariisteen inta markaasi gabdha iyo wiilal ay kala yihiin waa darajooyinka ama buundooyinka kala duwan ay kala wataan iskuulada secondariga raalli adaba iskuulada primariga kuwa sida gaarka ah loo leeyahay iyo kuwa dowladda yaa kala horeeya haddaba waa sidee markaas gobolada gobolka waqooyi bari da-da da-da weyn ama tirada markaas ugu badan ee ka sareysa da ahaan imtixaanada markaas iskuulka waa fasalka hoose ama fasalka iskuulka hoose dhexe ee primariga ee fasalka sideedaad ay u fariisteen gobolka waqooyi bari ayaan dhihi iminkan qabanayaan dhegeystayaal arrimahaasi oo kala duwan ayaa saaka halkan markaas diirada ku saaraya wargeyska waxaana markaas wargeyska shalay kadib waxaa le wargeyska wuxuu leeyahay kadib markii farxad reenreen natiijooyinka kala duwan ee soo baxday ayaa dhammaan iskuulada waxay markaasi dhammaan ardayda ay kala heleen waxaalihii markaas in badan ay usoo dadaalayeen natiijooyinkii kala duwanaa ayaa halka wargeyska saaka uu qoraya halkan waxaa wargeyska uu leeyahay waxaa ugu horeysa gabar oo markaasi buuntada ugu horeysa keentay afar boqol labaatan sideed waa darajada ugu sareysa gabadha ay keentay waa sanadka labada kun waa sanadka labada kun koob iyo labaatanka labada kun labiyo labaatanka imtixaanka ee iskuulka hoose dhexe primariga dhegeystayaal waxaa leeyahay laba iyo toban iskuul ayaa markaas imikan horkacayaan mise guddoominayaan iskuullada dhammaan ee imtixaanada fadhiisteen afar iyo tobanka u hore iskuullada waxaa leeyahay dhammaan waxaa iskuullada sida gaarka ah loo leeyahay waxaa uu iskuulka markaas kaga hadlayaa dabcan dadaalada iyo juhdiga markaas kala duwan ay kaga horeeyaan ama kaga fiican yihiin iskuulada dowladda ay leedahay taasoo markaas leeyahay in gaabad xoogan ay ka jirto waxbarashadeeda laakiin dabcan way dabcan dhammaan waxaa leeyahay ayaga xitaa natiijadeeda maysan xumeen laakiin waxaa kaga roonaa oo kaga dhaqdhaqaaq badnaa kagana itaal roonaa dhanka waxbarashada markii loo fiiriyo iskuulada sida gaarka ah loo leeyahay haddaba iskuulka wuxuu leeyahay dhegeys dabcan wargeyska wuxuu leeyahay tirada markaasi sanadkan u fariistay imtixaanka iskuulka waxaa weeyaan waa iskuullada hoose primariga dhegeystayaal hal milyan laba boqol afar iyo toban kun kow iyo soddon the number of candidates sanadkan imtixaanada markaasi lasoo shalay loo sii daayay mase ay arkeen imtixaanadooda wasiirka waxbarashada george magoha wuxuu leeyahay wuxuu leeyahy dhammaan kuwa markaa imtixaanada qashka lagu helay iyo kuwa markaas imtixaanadooda natiijada caadiga u sameeyey guddi waxay dhammaan waxay wada aadayaan secondariga ay toos wada galayaan uu leeyahay sida fooman ay ku biirayaan waa sida markaas uu ku leeyahay wasiirka waxbarashada magoha kaasoo ku sheegay in ay dhammaan ay ka go-an tahay in iskuulada kuwa sida boodinka iskuullada dayga kuwa markaasi subcountiska loo yaqaano dhegeystayaal iyo sidoo kale iskuullada sare ama kuwa national schoolka ah dhammaan ay kala aadi doonaan sida wargeyska uu saaka qorayo wuxuu leeyahy nambaradaas ayaa sii kordhay oo markaasi diiwaangelinta markii laisku fiiriyo laisku barbardhiga sanadkii tegay labada kun iyo labaatanka iyo labada kun iyo koob iyo labaatanka dabcan waa imtixaanada markaasi la sameeyey inkastoo jahwareer jadwalka ku kala imaaday waxaana leeyahay koob iyo toban kun shan boqol labaatan iyo saddex ayaa markaasi ku darsatay markii loo fiiriyo sanadkii tegay labada kun iyo koob iyo labaatankii waa waqtigii markaasi dhegeystayaal imtixaanada markaasi ay kala sameynaya ardayda waxaa leeyahay markii sanadkii hore ayaa markaasi ahaa laba iyo toban kun afar boqol labaatan iyo afar dhegeystayaal oo markaas imtixaanada ay ka maqnaayeen absent test loo gelay dhegeystayaal ama ka maqnaayeen waa sida wargeyska saaka uu qorayo halka laleeyahay saddex boqol waa sadon iyo saddex kun lix boqol labaatan iyo toddoba oo ardayda markaasi da-dooda ka hooseyso ee da ahaan ka hooseyso laba iyo toban ayaa markaasi sare usii kacen lix iyo labaatan kun saddex boqol labaatan ayay sanadkii hore marka imtixaankii u fadhiisanaya caruurta ay labada kun iyo labaatankii labada kun koob iyo labaatankii ahaayeen dhegeysta laakiin sanadka labada kun koob iyo labaatanka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaa markaasi leeyahay sare ay usii kaceen waxayna gaareen ay derbiga ku dhufteen ama garaaceen ilaa iyo soddon iyo saddex kun sida warkaasi wargeeska saaka uu qorayo waxaa markaas lagu kala sheegay kountiyada kale ah sida countiga baringo waxaa ku darsantay ilaa iyo hal kun saddex boqol laba halka countiga bomet ay ku darsatay kun sagaal boqol soddon iyo laba halka kericho ay ku darsatay kun lix sideed boqol afartan iyo lix halka westbocood ay ku darsantay sagaal boqol afartan toddobo nyamira waxaa ku darsantay dhegeystayaal kun boqol kob iyo toban qof ama arday ayaa ku darsameen dhegeystayaal imtixaanada qaybta markaasi jitinka ama wax sababarinta ayaa sidoo kale markaasi kaga dheerah oo makaysaskooda soo baxayeen laakiin wuxuu markaasi sheegaya in dadaalo iyo koortagitaan xoogan ee markaasi looga tegaya oo qaybta markaas imtixaanada lagu qaadayay ama ay u fariistanayeen examination roomka ay markaas mamnuuc ka ahayeen iyadoo markaas la qabtay shan qof oo markaas kaysas ah lasoo tabiyey kuwaas oo imtixaanada dadka qaar u sameynayeen ama impersonation canadate iska dhigeen dabcan waxay iska dhigeen kuwa matalayaan ardayda laakiin waa taasi ayaa ka hortageen kuwa markaas imtixaanada kormeerayeen dhegeystayaal sida wargeyska saaka uu qorayo waxaa wargeyska uu saaka qoraya dhegeystayaal wuxuu leeyahay sanadkan labada kun koob iyo labaatanka labada kun laba iyo labaatanka imtixaanka k c b da waxa uu leeyahay laba iyo toban laba iyo toban county ayaa markaasi da ahaan ama dabcan waraan la hadla waa dhanka gabdhaha ama hablaha ayaa markaasi uu saaka kaga hadla wuxuu leeyahay dhammaan ardada waxa ay markaasi u badnaayeen dumar kuwan tujooyinka wanaagsan keeneen oo markaas ugu horeeyey ayaa waxa u badnaayeen gabar iyadoo ugu horreysa gabarna dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo waxaana markaas leeyihin buundooyinka ugu horeeya ee kaalimaha kala duwan ama natiijooyinka wanaagsanaa keenay ayaga u kala horeeya taasoo dadaalkooda juhdigada ku keeneen gabdhaha waxaa leeyahay waxay ku ficnaayeen dhanka sayniska dhegeysta sidoo kale waxay ku dhanka maadada xisaabta sidoo kale waxay ku ficnaayeen luuqadaha sida ingilishka swaxiliga ayaa markaasi ku kala roonayeen ee leeyahay taas ayaa markaas u fududaysay u nasaashay in markaas natiijadooda ay markaas u fudaato sidoo kalena ay u noqdaan kuwa markaas ugu horeeyo waxaa sidoo kale leeyahay sanadkan labada kun koob iyo labaatanka labada kun laba labaatanka imtixaanka fasalka sideedaad ee k c b loo fariistay waxaa leeyahay waxaa sare usii kacday dumarka ama gabdhaha oo markaasi labajisi laba jibaarman ilaa laba iyo toban county ayaa halka markaas la sheegaya in dumarka ay markaas u badan yihiin markii loo fiiriyo dadkuwa markaas isdiiwaangeliyeen sanadka labada kun koob iyo labaatanka labada kun laba iyo labaatanka imtixaanka aqalka waa antaralaad waa imtixaanka ama imtixaanada iskuulada hoose dhexe primariga dhegeystayaal oo markaas shalay loogu dhawaaqay waxa uu leeyahay waxaa ugu horeeya dhankaasi dhanka mombasa meru isielo tarakanithi nairobi wasingisho busia iyo bungoma kakamega vihiga iyo sidoo kale kisumu iyo si ayaa u kala horeeyaan dhegeystayaal labada kun koob iyo labaatanka labada kun iyo labaatanka waxaa markaas la sheegaya in ay hoos dhac xoogan ay markaas dareemayeen waxaana markaasi ay dhanka diiwaangelinta hoos dhac xoogan ay laga dareemaya laakiin sanadkan oo sare usii kacday ilaa iyo markaas la sheegayo in soddon saddex kun lix boqol labaatan iyo toddobo arday ah markaas ay kusii darsantay tirada markaas ugu dambeysay waxaa markaas halkan sare usii kacay inta da-da ahaan ay markaas ugu weyn ayna sidoo kale qeyb markaas ka tahay dhegeystayaal waxaana dabcan da ahaan ama dabcan ardayda markaasi waxaa leeyahay countida ugu sareeya oo markaasi ardayda da-da weyn ayaa markaasi ay kala yihiin sida turkana gaarisa waxaa turkana laga diiwaangeliyay ilaa laba kun todoba boqol waa laba kun todoba boqol konton iyo shan countiga gaarisa waxaa leeyahay waxaa laga diiwaangeliyay ardada markaasi waaweyn ama da ahaan ama sideed iyo toban wax ka koreeya dhaafay ayaa markaasi gaaraya ilaa kun afar boqol sideetan iyo afar clivi waa sodon waa saddex kun saddex boqol iyo afar kuale waa kun sagaal boqol iyo afartan halka mandera ay tahay soddon iyo sideed ay aada u hooseyso countiga mandera countiyadaasi ayaa markaasi kaga duwan countiyada kale markii loo fiiriya countiga mandera oo tirada ka hooseyso laakiin tira ahaan ama da-da waaweyn ayaa markaas ugu badan countiyada gaarisa iyo turkana iyo kuale clivi iyo sidoo kale countiga akountiyadaas ay ku sheegeen inay dadka ugu weyn da ahaana ay halkaasi ka fadhiisteen ama ugu fadhiisteen imtixaanka fasalka halkaas oo sanadka hore la sheegay inay markaas ay aada uga yareen sidoo kale aysan jirin xitaa rofesor mugoha ayaa markaas macalimiinta markaas uga mahad celiyey iyo weliba kooxda markaas dadaalada xoogan sida ay ku sameeyeen kuna soo saareen natiijada si deg deg ah iyadoo markaas haddana uu ka codsaday prinsibolada ama sidoo kale maamulada inay markaasi siiyaan waraaqaha result slipka caruurta candidateska markaas iminkan doonayaan inay ku biraan nolosha iskuullada sare ee loo yaqaano dhegeystayaal secondariga dhegeys kuwaasoo ku sheegay in lacagaha iyo howlahaas aysan ku xirin fiisaska ay ku lahaayeen dhegeystayaal pioneers c b c ayuu sidoo kale sheegay grade six inay imtixaanada ayagana u fariisan doonaan sanadkan labada kun iyo labada kun iyo laba iyo labaatanka taasuu ku sheegay in imtixaanka ayadana sida ay wadada ee qaaday loo qaadi doono dhegeyste iyadoo sidoo kale isku diyaarinaya imtixaanada sanadkan dhici doonaan ee soo socdo sidoo kalena sanadkan waxaa markaas haddana la sugayaa in primariga ay haddana imtixaan u fariistaan sanadkan hadda lagu dhawaaqay kuwo kale haddana u fariisan doonaan halka sidoo kale secondariga ayagana u fariisan doonaan dhegeystayaal sida wargeyska saaka u qoraya waxaana halkan saaka dhammaan ay ku wada helayaan dabcan cid waliba saaka ay wada haysataa natiijadii markaasi ka maqneed sidaa uu u xaqiijiyey wasiirka waxbarashada mogo ahaa dabcan halkan compositionka iyo luuqadaha dabcan inshaga ayaa sidoo kale iyo sun languageska ayaa markaas la sheegaya in ay halkan ay saaka wargeysku leeyahay in ay sare usii kaceen ama dadaalo xoogan lagu sameeyey sanadka labada kun koob iyo labaatanka labada kun iyo labaatanka markii loo fiiriyo sanadkii labada kun iyo labaatanka labada kun koob iyo labaatanka kuwaas uu ku sheegay wasiirka inay markaasi kaga hooseysay sanadka laakiin in markaasi dadaala improvement ayaa leeyahay inay sameeyeen dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo luuqada kala duwan ayuu saaka halkan markaas wargeyska leeyahay in dadaaladooda markaasi ay aad sanadkan ugu fiicneed una sahashay in natiijo fiican ay keenaan waataa weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal inkastoo dhammaan saaka ay ka wada hadlayaan dabcan wargeysyada arrimaha waxbarashada dalka iyo markaas aada loogu dhawaaqay waxaana ugu horeysay gabadha markaas loogu magacaabo dabcan mangatia bruce oo markaas akhrisanaysa iskuulka gilgils high waa gilgils hills academy waa iskuul marka sida gaarka loo lekeen loo leeyahay waxayna keentay muddada ugu sarreysay afar boqol labaatan iyo sideed waxaana markaasi soo raacsay mumanyi shili afar boqol labaatan iyo toddobo iskuulka makini secondaries waa iskuuli waa dabcan makini schools kibos ay akhrisanaysa dhegeystayaal ilaa markaasi qofka iminka wargeyska uu qabanaya ilaa wargeyska boggiisa lixaad ayuu sii soconayaa oo kaga hadlaya iyadoo markaasi ku kala xardhayo sibrada kala duwan iyo weliba damaanshaadka ehlada qaraabada oo markaasi caruurtooda sare usii qaadayan lana qaybsanayaan farxadda iyo weliba natiijooyinka wanaagsan ay keeneen dhegeysta sida wargeyska uu qorayo wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad halkan ayuu dhammaan ku wada qoray iskuulada ee dhammaan iyo magacyada iskuulada iyadoo sidoo kale aad ka heli kartaan iskuulkaada adiga ama sidoo kale arkayo iskuulada markaas natiijooyinka wanaagsan ama kuwa u horeeya markaas kane ilaa iyo buundada markaas afar boqol iyo toban inkastoo aan ku arkay iskuulada gobolka waqooyi bari ayaan arkaya gaarsan arkaya mandheera sidoo kale arkaya wejiye aan arkaya dabcan gabdha weliba gabdha ayaan arkaya indhahayga qabanayaan iyo wiil gaarisa ayaan arkaya isagana indhahayga qabanayaan dabcan sidoo kale waa laakiin waa tiro markaas aada u yar markaa fiiriso gobolka waqooyi bari iyo iskuulada inay markaasisan aada uga sii dhex muuqanin iskuuladan tirada badan ee markaas wargeyska boggiisa lixaad iyo toddobaad uu kusoo qoloqoray magacyada iskuullada iyo buuntooyinka ama natiijooyinka ee markaas ay ka kala keeneen dhegeystayaal idaacadda star f m ayaa dhegeysanaysaa bal dhegeystayaasha qeybaha dambaan fursad u siinaynaa bal iminkan wargeyska kale muxuu ka yidhi maxayna ay ku kala duwan yihiin wargeyska the standard iyo sidoo kale wargeyska the daily nation intaana mursacob dhegeysanaan ku rajin wargeyska sidoo kale halkan mursacob wuxuu qorayaa in dabcan ardada aada iskugu dhawaayeen tirada markaas ragga wiilasha waa lix boqol iyo toban kun saddex boqol siddeetan iyo afar halka gabdhahana ay yihiin lix boqol saddex kun lix boqol afartan iyo toddoba gaales ayaa markaan loo fiiriya boqolkiiba konton iyo dhibic laba waa wiilasha halka afartan iyo sagaal dhibic toddobana waa gabdhaha aad ay markaas iskugu dhawaayeen wax markaasi kala fogaa maysan jirin tirada markaas imtixaanka u furiisatay dhegeystayaal muscad
soo wanaagsan dhegeystayaal wargeyska daily nation si la mid ah kama marno dabcan waxaa ugu waaweyn ama ugu xiisaha badan amaba ugu badan ee subaxan uu daabacayo waa dhankaya natiijadii maalinkii shalay aheyd la shaaciyey ee ku saabsan imtixaanka shahaadiga dugsiga hoose dhexe ee k c p da dhegeystayaal boga labaad boga saddexaad boga afaraad boga shanaad boga lixaad boga sideedaad boga tobanaad iyo boga kob iyo tobanaad ee wargeyska dhammaantood waxa uu ku qorayaa warbixino ku saabsan qodobadaasi dhammaantood waxaa halkaasi usoo qaadanaya sawirada ardaydii ugu horeysay ee galay kaalmaha ugu hore ee natiijada waxaa wiilka ugu horeeyey uu keenay buundada afar boqol iyo weliba sideed iyo labaatan waxaana lagu magacaabaa bruce mackenzi magata gilgil ayuuna ka sameeyey dhegeystayaal wiilka ugu horeeyey imtixaanka shahaadiga dugsiga k c p e twenty twenty one ayaa laleeyahay halka gabadhii ugu horeysay ay keentay afar boqol toddoba iyo labaatan ee buundada waxaana lagu magacaaba ashley kerubo waxayna ka sameysay iskuulka loo yaqaano ee makini school oo ku yaala ismaamulka ee kisumu e haddii aan markaasi eegno dhegeystayaal bogga labaad ee wargeeska ardayda keenay buundada afar boqol sanadka labada kun kob iyo labaatanka imtixaankii la sameeyey amaba labada kun laba iyo labaatanka ayaa la sameeyey laakiinse waa kii labada kun kob iyo labaatankii sidaasay u fahmaysaan waxa ay yihiin kob iyo toban kun sideed boqol konton iyo toddoba waa ardayda keentay afar boqol buundada iyo wax ka sarreeya ardayda keenay buundada inta udhexeysa saddex boqol ilaa iyo saddex boqol sagaal iyo sagaashan waa saddex boqol toban iyo shan kun laba boqol toddobaatan iyo shan halka ardayda keena buundada inta udhexeysa laba boqol ilaa iyo laba boqol sagaal iyo sagaashan ay yihiin shan boqol oo kun toddobaatan shan boqol toddobaatan iyo sideed kun boqol iyo sagaashan iyo toddoba halka ardayda keena boqol ilaa iyo boqol sagaashan iyo sagaalna ay yihiin saddex boqol iyo toddoba kun oo arday ah dhegeystayaal waana waxaa laleeyahay arrintan amaba sanadkan ardayda keenay buundada afar boqol iyo wax ka sarreeya ayaa laba jibaarmay marka loo dhigo sanadkii hore taasoo micneedu tahay in ardayda sanadkan ay ka wanaagsan yihiin sanadihii ka horeeyay dhegeystayaal waxaa sidoo kale leeyahay sanadkan labada waa sanadkan ardayda sameysay imtixaanka waxaa iyagu ay sameeyeen amaba kuwa hela buundada sagaashan iyo sagaal iyo wax ka hoose amaba buundada boqol iyo wax ka kor kuwa aan gaarin waxa ay gaarayaan kun boqol iyo toddobaatan taasoo micnaheedu tahay inay ka badan yihiin kuwii helay buundada sagaashan iyo sagaal iyo wax ka hooseeyo sanadkii ka horeeyey oo toddoba saddex boqol oo keliya ahaayeen dhegeystayaal taasoo micnaheedu tahay in ardaydaasi aad iyo aad ugu hooseeyaan sidoo kale waxaa wargeyska uu leeyahay saddex boqol waa bogga lixaada wargeeska saddex boqol iyo labaatan arday ah iyo weliba saraakiil ka mid yihiin dhanka iyo barayaasha ama macalimiinta ayaa la go-aamin doona mustaqbalkooda maalmaha soo socda kuwaasi oo lagu helay inay wax isdabamarin iyo qish ku lug lahaayeen wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka professor george magoha isagu maalinkii shalay ahayd imtixaanka natiijada shaacinayay ayaa waxa uu sheegay in xogayaha amama maamulka dhanka iyo t s c madaxa fulinta guddiga adeega macalimiinta t s c nancy mashaari aweyd lagu magacaabo oo ugu yeerayo in tallaabada haboon laga qaadayo saddex boqol iyo labaatankaasi shakhsiyaad ardayda iskugu jira macalimiin iyo sidoo kale saraakiil amni ay qeybta ka yihiin kuwaasi oo la sheegay inay wax isdabamarin ee lagu helay sidoo kale waxaa laleeyahay toban iyo labo ismaamul ayaa waxaa sameeyey ama gabdhaha ay ka badnaayeen wiilasha kuwa u fariistay k c p e da gabdhaha ayaa ka badnaa wiilasha tirada u fadhiisatay k c p e da waa laba iyo toban ismaamul oo ay ka mid yihiin mombasa meru isiolo tarakanithi nairobi waa singishu busia bongoma kakamega viga kisumu iyo weliba siaya ayaa ka mid a dhegeystayaal iskuulka mandera d b ayaa ah iskuulka markaasi guud ahaan dalkani kenya k c p e da waxaa laleeyahay improved amaba meeshii hore uu taagnaa ka wanaagsanaaday mandera d b iskuulka loo yaqaano primariga ayaa noqonaya iskuulka ugu wanaagsan ee guud ahaan dalka primariga marka la eego halkii uu taagnaa sanadkii hore ka wanaagsanaaday ayaa markaasi warbixinta uu leeyahay wargeyska uu qoraya dhegeystayaal sida marka shalay uu sheegay wasiirka wasaaradda waxbarashada professor george magoha kaas oo sheegay in laba boqol oo arday ay ka sameeyeen iskuulkaasi mandera d b balse ay heleen minisco ama celcelis ahaan laba boqol iyo toddobaatan sanadkii ka horeeyana waxay heleen boqol kow iyo sideetan oo keliya taasoo micnaheedu tahay waa iskuulka ugu wanaagsan ee isagu markaasi goobaha ugu badan ama waxyaabaha ugu badan helay boggaas tobanaad iyo bogga kow iyo tobanaad ee wargeeska wuxuu soo qaatay sawirada ardayda qaar ka mid a ardayda u wanaagsan halkaasi ka sameeyay dhegeystayaal haddii aan soo aan raadiyo dhankaasi iyo waxaan arkaa hal wiil oo soomaaliya oo halkaasi ku jiro cabdulkariim axmed waxa uu ka bogay iskuul lagu magacaabo b z b oo ku yaala maamulka mombasa dhegeystayaal oo wiilka ugu hore ama wiilka soomaalida ee halkaasi muuqda buundo afar boqol iyo afar ayuu keenay sawirada ayaanu ka dhex eegaya ama ka arkaya sidoo kale magacyada halkaasi ku xusan dabcan ima muuqdo magac markaasi ardayda kasoo jeeda gobolka dhanka iyo waqooyi iyo beri oo halkani ku daabacan haddii aan eego dabcan ilaa iyo boqol magac amaba ardayda iyagu halkaasi ku sameeyey haddii aan eego sahal maxamuud maxamed ayaa ii muuqda oo ka sameeyey iskuulka muatate junior academy loo yaqaano afar boqol toban iyo toddoba buunda ayuuna helay dhegeystayaal waa ka gudbayaa waxbarashada iyo natiijada boga laytoonaad ee wargeeska which way for the b b i maalinta khamiista ayaa lagu dhawaaqi doonaa natiijada rasmiga ah ama waxaa kasoo baxaya maxkamadda sare ee supreme court ay ku dhawaaqi doontaa dhegeystayaal natiijada b b i iminka waxaan ogsoonnahay in maxkamadihii maxkamadii ka horeeyey ama maxkamadda sare ay kala horeba sheegtay in b b i ay tahay waxba kama jiraan islamarkaana ay nalified wax loo yaqaano ku tilmaamtay amaba in waxba aan soconaynin kadibna waxa ay u gudbeen maxkamadda ugu sareysa dalka ee supreme court iminka waxaa lagu wada ayaa leeyahay in maalinka khamiista ah ay garsoorayaasha ka kooban ilaa iyo toddobo iyagu markaasi ka gaaraan go-aanka garsoorayaashaasi waxaa ka mid ah haweeneyda ugu weyn dhankaasi iyo cadaaladda martha coome sidoo kale waxaa ka mid ah ku-xigeenkeeda lagu magacaabo filomena mwilu waxaa sidoo kale ka mid ah garsoore maxamed ibrahim sidoo kale smokin wanjal ayaa ka mid ah jonkin dugo ayaa ka mid ah isaac lenola ayaa ka mid ah yuliba william ouko waa kuwa iyagu go-aamin doona waxaan leeyahay arrintan waxay sidoo kale qeyb ka noqonaysaa amaba bidhaamin doonta natiijada doorashada bisha sideedaad qabsoomi doonta waa maxay sababtu waxaa laleeyahay labada faras ee halkaasi isku haya raila iyo ruto midna waa uu taageerayaa midna waa uu kasoo horjeeda ruto waxa uu leeyahay b b i dhulka ha gasho halka raylana uu leeyahay b b i madaxa ay noo saaran tahay waa in dib loo soo nooleeya waanu arkaynaa cidda ay leefto seefta ayuu wargeysku leeyahay sidoo kale wargeysku waxauu qorayaa in xisbiga u d a uu kala reebi doono amaba uu dhanka iyo waxa loo yaqaan negotiation gorgortan uu la geli doono dadka ama siyaasiyiinta iyagoo uu tartamayaa si gaara ismaamulka xeebta ama coste waxaana uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka ayaa aminka wuxuu isku dayayaa in siyaasiyiinta isku haysta halkaasi balse hal xisbi ka tirsan lagu qanciyo arrimahaasi iyo inay isku dhaafaan qofka u wanaagsan halkaasina la leeyahay waa ay la qaadan doonaa bogga saddexiy tobnaad ee wargeeska waxa uu qorayaa in aqalka sare ee sanadka uu sheegayo in dalka uu wajihi karo lacag yari sababo la xiriira ama waxauu leeyahay anagu waxaan ogsoonahay in la joogo waqtigii la meelmarin lahaa waxaa loo yaqaano budget ama revenue bill waa lacagaha dhanka iyo ismaamulada la siiyo dhegeystayaal kaasi oo lagu wado in ay ka doodaan aqalka sarema sanadka oo maalmee la mariyo lacagahaasi oo dhan ilaa iyo laba dhibic hal afar trilyan laakiinse waxaa lagu wadaa in hal dhibic hal dhibic toddoba iyo lix toddobaatan iyo lix aan rahdee trilyan oo shilinka dalka ah ee loo qondeeyo dhanka national government-ka amaba dowladda sare halkaas maamulada la siinayo saddex boqol iyo toddobaatan bilyan oo shilinka dalka laakiinse waxay leeyihiin anagu ma noqonayno kuwa lagu cadaadiyo sidoo kale kuwa loo farfiiqo ma noqon doono inaan meelmarino lacagaasi waxaan ogsoonahay sanadkii horeeyey in halkaasi booqayli dagaal uu ka dhashay sababa la xiriira lacagahan iyo meelmarintooda dhegeystayaal iminkanne waxaa macquul ayaa leeyahay in halkii loo laabto oo sanatarada halkaasi ay mar kale isku feeraan sababa la xiriira arrimahaasi dhaqaalaha iyo meelmarintooda ismaamulada iyo guud ahaan dalkane lacag la-aan ay noqdaan warbixinta ugu dambe boga ugu dambe wargeyska haddii aan soo qabto waxa uu leeyahay bangiga dhexe ee dalka c b k ayaa waxa uu meesha ka saaray bangiga eco bank inuu ka dhex muuqdo suuqyada caalamiga loo yaqaano forex trading dhegeystayaal waxaa lagu eedeeyay bangigan eco bank ee the pan african bank loo yaqaano in uu markaasi jebiyey xeerka u degsanaa suuqyada caalamiga ah islamarkaana inta udhexeysa sagaal iyo labaatanka bishan ilaa iyo afarta bisha soo socota ee abriil uu noqon doono mid ka maqan saaxadda suuqyada caalamiga iyo weliba lacagaha sarifka ayuu wargeysku qorayaa dhegeystayaal intaasina waxaan kusoo gabagabeynayaa xubinta wargeyska ah dhegeystayaal wargeyska the standard iyo weliba daily nation yuusuf bakadi musax ismaaciil si wada jira idinkugu daadiinayay waa ka xumahay dhegeystayaasha fursaddumaan helin subaxan inaan markaasi fursad u siino oo qayb nagala soo noqdaan dhegeystayaal hagaag subax wanaagsan kulan wacan dhegeystayaal halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo bani aadanimada wax walba oo talaadahdan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta star saaka waa talaada taaradu waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso sanadku waa labada kun labaiyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka qaxootiga iyo baniaadnimada aniguah musax ismaaciil iyo saaxiibka yuusuf fakad ayaa si wada jira idinkugu daadihin doona barnaamijka dhegeystayaal alaab waxaan uu ku eegnaa waxyaabihii ugu dambeeyey warbixinadii ugu dambeeyey xaaladihii ugu dambeeyey dhanka ay arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga barakaca baniaadnimada iyo sidoo kale abaaraha ayaanu ku eegnaa alaaba dhegeystayaal oo idinkoo iyadoo sidoo kale aan warbixin idinkaga hayno xaalada nooleed ee qaxootiyaha maxriyaha qaxootiga ee dhadhaab dhegeystayaal waryaheena halkaasi maxamed baaruud uu warbixintaasi nala wadaagayo aad dhegeysan doontaan daqiiqadaha soo socda hadduu eb yidhaahdo balse marka u hore waxaanu eegi doonaa xoogtii ugu dambeysay arrimaha dhanka iyo soomaaliya iyo wixii la midka ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal xaaladihi abaaraha iyadoo warbixin dhowaan ay soo saartay hay-adda dhankaasi oja ee qaramada midoobay ay sheegayso in xaaladaha abaaraha ee soomaaliya ay kasii darayaan ama kasii darayso dhegeystayaal sidoo kalena dadka ay qarka u saaran yihiin macluul iyo gaajo waxaanu tegi doonaa amaba warbixin ku eegi doonaa warbixin laga soo sameeyey dhankaasi iyo halka loo yaqaana degmada luuq dhegeystayaal oo dadka qaar ee degmadaasi ku nool ee lala hadlay xaaladooda ka sheekeynaya iyo sidoo kale xogoogtii ugu dambeysay ee arrimahaasi ku saabsan soomaaliya ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal haddii aan ku bilaabo ama soo qabto marka uu hore warbixintaasi axmed xasan yarow oo isagu hortaagan hoygiisa cooshada ka samaysan ee ku yaala xeero barakacyaal oo ku taala degmada luuq ee koonfurta soomaaliya waxa uu soo eegayaa waxa ka haray webiga juba oo markaasi isaga oo madaxa ruuxaya wixii ka haray webiga juba ee isagu markaasi guraya dhammaan abaarihii aan soo maray ama na soo maray toddobaatankii sano ee lasoo dhaafay ma arag wax sidan ka daran ayuu leeyahay isaga oo markaasi ka fiirsanaya muuqaalka webiga hortiisa oo guray yar waxa uu ka mid yahay boqolaal kun oo soomaali ah oo ku barakacay abaarihii ugu dambeeyey ee dalkaasi soomaaliya ka dhacay iyo kuwa sii xumaanaya kuwaas oo guryahooda oga tegay cunno biyo iyo weliba hoy iyagoo raadinaya degmada luuq oo ku taala gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa mara webiga juba in ka badan saddex bilood hadda biyihii webigu si joogto ah ay u sii yaraanayeen ilaa ay hadda meesha ugu dambe uu gaaray markii ay biyuhu umibaxeen waxaa sidaasi oo kala noqotay rajadii bulshooyinka deegaanka oo u badan beeraley iyo weliba xoolo dhaqato kuwaas oo noloshooda ku tiirsan webiga cadceed ba-aan hoosteeda waa dalagoodii ama dalagii ayaa bakhtiyey xoolihiina sidoo kale waay bakhtiyeen sidaa soomaali badan oo kale oo dalka ku nool bulshooyinku waxa ay gaareen heer ee gaajadu markaasi qarka u saarmeen ama u sii dhawaadeen waxaa loo yaqaano starvation ayay marayaan wax walba ayaan ku weynay abaarta ay tiri salaado madeer mursal oo ah hooyo siddeed iyo labaatan jir ah oo hal caruura dhashay oo iyaduna gargaar u doonatay xerada barakacyaasha waxayna leedahay waxaan u baahanahay cunno waxaan u baahanahay hoy waxaan u baahanahay biyo iyo weliba baahiyaha kale ee asaasiga ah ee aadanaha haysata ayay leedahay haweeneydan iyadana lagu magacaabo salaado mursal oo ah haweeney ama hooyo dhashay hal caruura haysata laakiin khatarta macluusha haddii aanu eegno muddo tobanaan sano ah oo colaado jahwareer cimilo oo soo noqnoqday iyo weliba cudurro dilaacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada covid nneteen xaaladaha bani-aadanimo ee dalka soomaaliya waxay ahayd mid aad iyo aad u xun xitaa ka hor abaarta hadda jirta qiyaastii waxaa laleeyahay toddoba dhibic toddoba toddoba dhibic toddoba milyan oo soomaali ah ayaa u baahnaa gargaar bani-aadanimo iyo weliba ilaalin ama in ilgaar lagu eego sanadkanna taas waxaay ka badatay soddon boqolkiiba waa in hal sano gudaheeda ayaa boqolkiiba soddon xaaladaasi ay ka badatay amaba ku darsantay xaaladda ayaa kasii dartay iyadoo abaartu jirta ama abaaraha hadda jira ay meesha ka saartay dalagii beeraha kasoo gi'i lahaa xoolihiina ay markaasi u leedeen ama dhinteen biyo iyo baadla-aan awgood taas oo keentay in dad badan oo xoolo dhaqataahi ay waayeen isha keliya ay heli jireen ama isha keliya ay u lahaa waxa ay cunadoodu ama baadkoodu amaba nolol maalmeedkoodu ku heli jireen dhegeystayaal dalku waxa uu arkay saddex bilood oo xilli roobaad oo xidhiir ah oo aan di'in kan afaraad oo la filayo inuu bilowdo bishan anrada bisha soo socotay abriil ama bisha afraad oo uu sii socdo ilaa iyo bisha juun ayaa sidoo kalena la saadaaliyey inuu ka hooseeyo celceliska haddii taasi dhacdo markaasi waxaan eegaynaa khatarta macluul ayuu leeyahay iskuduwaha arrimaha bani-aadanimada ee soomaaliya ninka lagu magacaabo adam cabdilmuula qalamada midoobay iyo weliba la howlgalayaasheeda fulinaya ayaa si weyn ugu howlanaa bixinta taageerada arrimaha bani-aadanimada bishii labaad ama bishii februaayo waxay si wadajir ah u gaarsiiyeen hal dhibic lix milyan oo qof gargaar laakiin maamulada federaalk ee soomaaliya waxay ku baaqayaan weli dhaqaalo dheeraada si loo bixiyo gargaar bani-aadanimo oo deg dega dhegeystayaal sida laga soo xigtay xafiiska isku xirka arrimaha bani-aadanimada ee qaramada midoobay oja soomaaliya ayaa xilligan ka mid ah wadamada ay abaaruhu sida ba-an u saameeyeen ee geeska afrika ilaa afar dhibic shan milyan oo soomaali ayay abaartu si toosa u saamaysay waxaana ku barakacay ilaa iyo in ka badan toddoba boqol oo kun oo qof carruurta waxay ku sugan yihiin sidoo kale xaalad si gaar oo ay u nugul yihiin sida aan hadda hadal sida aan hadda hadalno amaba sidaaan iminkaba hadlayno hal dhibic afar milyan oo carruur ah oo ay da-doodu ka yar tahay shan sano ayaa ay hoos nafaqadoodu aad iyo aad ugu xun tahay manafaqo xumo ba-an haysa haddii aanan la xoojinin faragelinteeda waxaa la saadaalinayaa in saddex boqol iyo konton kun oo ka mid ah ay dhiman karaan xagaaga sanadkan xaaladdu ma noqon karto mid intaasi kasii daran ayuu yidhi mister cabdulmuula oo sidoo kale isaguna ah ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya iyo suduwaha qaramada midoobay ee arrimaha deganaanshaha waxuu sidoo kale leeyahay aminta si raaciye uu leeyahay markaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta awoodda u leh inay wax ku biiriyaan oo ay ku jiraan qurbajoogta soomaaliyeed ganacsatada deeqbixiyaasha dhaqanka iyo kuwa aan dhaqanka ahayn qof walba inuu wax ka qabto oo uu hadda markaa gacan la soo galo arrimahaasiina isku dayo inuu wax ku taakulayn karo ama wax ku caabin karo waa heerka ay xaaladuhu marayaan dhegeystayaal dhankaas iyo soomaaliya ee warbixinta imikan aanu eegeynana dhanka degmada luuq laga soo sameeyey aanu ka hadlaynaa dadka iyagu la hadlay ee hay-adahan sheegayana in xaaladoodu ay aad iyo aad u xun tahay tobanaan sanona waxay leeyihiin waa midii ugu xumeed ee aanu aragno qorshaha ka jawaabista bani-aadanimada ee soomaaliya amaba iyadu lacagaha lagu uruurinayo ee sanadkan labada kun labaiyo labaatanka qaramada midoobey waxay raadinaysay ku dhowaad hal dhibic shan bilyan oo dollar si gargaar bani-aadanimo loo gaarsiiyo in ka badan shan dhibic shan milyan oo ka mid ah dadka ugu nugul dalka soomaaliya oo ay ku jiraan hal dhibic lix milyan oo barakacyaal ah kuwaya uu ka barakacay gudaha iyo dibaddaba iyo sidoo kale saddex dhibic sagaal milyan oo aan ahayn barakacayaal ama wax loo yaqaano non i d ps iyo dadka naafada ah waa kuwa iyagu isha gaarta lagu eegayo kuwa sida gaarka loo beegsanayo oo laleeyahay waa ay u nugul yihiin xaaladaha xeryaha luuq ee waxaa ka jira gurmadyo iyo xasilaan oo ay sameynayaan dadka barakacayaasha kadib markii ay maalmo socotay ayaa faaduma madeer mursal iyo qoyskeeda waxa ay gaareen xerada barakacyaasha ee boyle ee luuq halkaas waxay ku biireen in ka badan afar kun oo qof oo gargaar raadis ah waxay leedahay annagu waxaanu nahay beeraley xoolihiina waanu haysanay laakiin dhammaan xoolihii waxay ku dhammaadeen abaarta ma jiraan wax noo haray waxaana halkan u nimid biyo cunno hoy iyo gargaar habeenaydan waa aanu sheegnay magaceeda faadumo oo iyadu soddon iyo sagaal sano jir sidoo kalena haysata lix caruura xerada barakacyaasha ee boyle ayaa ka mid ah dhowr xero oo kasoo ifbaxay dalkaasi oo dhan iyadoo dadka rajabeelka ahi ay u guuraan goobo ay rajeynayaan inay gargaar ka heli karaan dadku iminka waxa keliya ay raadinayaan waxa keliya ay ku taamayaan waa ka deg xeradan xero kale aad iyagoo rajeynaya in amabal taasi ku dhaanta oo wax tan ka wanaagsan aad ka heshaa oo gargaar ah waa arrin halis ah oo mid ka mid ahi musiibooyinka ugu waaweyn ee soomaaliya ay maanta wajahayso bulshooyinka barakacay ma haystaan hoy ma haystaan biyo dawo iyo xitaa cunto waxayna ku tirsan yihiin gacansiinta ama taakulaynta abaartu wax walba way baabi'isay haddii kuwa badbaadayna aysan helin gargaar bani'aadnimo oo deg deg a waxay u badan tahay in iyaguna ay xaaladdaasi ku dhufato oo xitaa ay dhintaan ayuu yidhi maamulaha degmada luuq lagu magacaabo cali kadiye hay-adaha baniaadamada ee qaramada midoobay iyo si dhow ula shaqaynaya la howlgalayaasha fudhinta ee goobta si loo yareeyo xaaladaha baniaadamada hay-adda socdaalka adduunka i o m ayaa biyodhaamin ka waday kaamka ay ka mid yihiin xerada barakacyaasha ee boyle iyadoo sidoo kale dhistay taangiyo biyood iyo weliba musqulo ay ka samaynayaan si ay gacan uga geystaan hagaajinta xaaladaha nadaafada dhegeystayaal isbitaalka degmada luuq oo ay maalgelinayso qeybo ka mid ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta yunisef ayaa hay-adaha qaramada midoobay waxay kala shaqaynaysaa hay-ad samafal oo markaasi laga leeyahay dalka ireland oo lagu magacaabo trokea si looga daweeyo sidoo kale loo quudiyo loona dejiyo caruurta lasoo dhigo nafaqo xumo ba-an awgood shaqaalaha deegaanka ayaa sheegaya in ay arkeen xaalad kasii daraysa bishii janaayo lixdan iyo laba caruur ah oo nafaqa xumo haysa ayaa halkan la dhigay bishii febraayo ama bishii labaadna tiradaasi waxay gaartay ilaa iyo boqol ilaa iyo kow iyo labaatankii maarso tiradu waa boqol toban iyo afar ayuu yidhi madaxa waa kalkaalisada isbitaalkaasi cabdiraxmaan maxamed dhinaca kale haddaanu eegno luuq hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada adduunka w f p oo fulinaysa barnaamijyo lacag cadaan ah iyo banooyin ama cunno lagu talagalay dadka nugul ee soomaaliya waxay taageero nafaqo oo ka hortaga iyo dawooyin ah siisa haweenka iyo caruurta hay-adda cunada binaadnimada ayaa kor u qaadaysa waxqabadkeeda iyadoo rabta in ay ku taageerto laba dhibic shan milyan oo qof cunno gargaar cunto markaasi qaybin hore sanadkan laakiin sida hay-adaha kale oo badan oo qaramada midoobaya waxay samayn kartaa oo keliya ma samayn karaan haddii ay helaan maalgelin dheeraada tusaale ahaan waxaa leeyahay ilaa laba boqol iyo saddex milyan oo doolar si loo xiro farqiga maalgelinta ee u dhexeeya dhegeystayaal waxaa waqtii ugu dambeysay haaladihii ugu dambeeyey arrimaha baniaadanimada arrimaha ka taagan dalka soomaaliya si gaar waxaan eegeynay degmada luuq gaar ahaan gobolka gado dhegeystayaal oo dadka iyagu la hadlaya ee hay-adaha samafalka hay-adaha gargaarka ay sheegayaan in xaaladuhu ay aad iyo aad u daran yihiin dadka qaarna ay leeyihiin waxa imikaba aan doorbideyno amaba aan macimbideyno waa in aan halkan ka tagno aan kaam kale u guurno ama xiro kale xero ka tag xero u guur waa xaaladda ay dadkaasi wajahayaan dhegeystayaal waxaan idinku warejinaya yuusuf bakad dhanka iyo qeybta labaad stuudiyaha labaad uu ku sugan yahay si isaguna uu nala wadaago xogagta iyo warbixinada ugu dambeeya arrimahaasi dhegeystayaal gargaarka baniaadanimada iyo weliba qaxootiga oo alaabo barnaamijka aanu ku eegnay sidaa idin sheeganama qaybta labaad ee barnaamijka waxaad maqli doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan xaaladda nooleed ee dadka qaxootiga ku sugan dhadhaab dhegeystayaal
waa tahay dhegeystayaal aad u mahadsanyahay muscab ismaaciil idaacadda star f m xogta gobolka waqooyi bari iyadoo bisha barakeysan ee ramadaan ay dhegeystayaal soo dhowdahay ayaa haddana waxaa markaasi sii cadkaanayaan xaaladaha markaasi cakran ay markaasi qaramada midoobay markaas in badan horaan ay kaga deerinaysay sida hadda qodobada markaasi kala duwanaa ee weliba hay-adda u n ocha ay soo saartay dabcan sideed labaatankii shalay ahayd markii warbixintan ay soo saartay ayna kaga hadashay xaaladaha markaasi kala duwan ee markaasi ka taagan dunida iyo weliba gobolada qaar ee wadanka soomaaliya iyo weliba dadka markaas xorodhaqatada abaarihii waqtiyadii u dambeysay markaasi aada ku saameeyeen bisha soo socoto dabcan aadka markaasi loo rajeynaya in ama sidoo kale soo galayso bisha barakeysan ee ramadaan haddana waxaa markaasi cirka isku sii sharanayaa quduldurudhig iyo waxyaalihii markaas dadka shacabka ama dadka waxyaalaha markaas ay ku noolaayeen taasoo iminkan aysan xamili karin iyadoo bisha barakeysan ay soo gasho ama hadday soo gasho waxaana iminka la leeyahay waa sidee xaaladda ay noqon doonto dadka markaasi dadka remiyiga ah dadka markaasi ku dhaqan goobaha kala duwan oo markaas in badan abaaraha dhibaatada iyo xaaladaha kala duwan markaasi aadka looga soo tubinaya sida markaas warbixinta dabcan aad ku maqleyseen waxaa markaasi khatarada iyo dhiba dhibaatada dadka barakacayaasha aadka looga soo dhibay axmed xasan yarow sida aad ku maqleyseen ayaa warbixinta markaasi kala duwan ay kuga hadlayeen oo markaasi hoygiisa dabcan dhibaato iyo saameyn xoogan ay kasoo gaartay barakacayaasha ku taala degmada luuq ee koonfurta markaasi soomaaliya dabcan waa qeybta markaasi soomaaliya ee southern soomaaliya luuq district ay ku taalaa dhegeystayaal ee qeybta markaasi jubbaland dhegeystayaal ayaa waxaa markaasi ay sheegayaan inay qeyb dhibaato xogan ay markaasi haysato dhammaan dadka ay abaaruhu ay aada ku saameeyeen xoolihii markaas ay ka dhammaadeen sidoo kalena imikan ay miciinbidayaan meelaha markaas nashooda ama ishooda aysan qaban karin sidaa ay sheegayaan waxaa markaas imikan aadka looga dayrinaya biyo la-aanta taagan iyo sidoo kale biyarida taagan iyadoo imikan dabcan gu ah waqtiyadii markaas roobka da-ayeen imikan la sheegaya qaar kamid ah meelo qaar inay markaas roob ay ka da-een laakiin weli taasi imikan dadkan kuma filno waxaa markaas leeyahay xitaa haddii roobkii u da-ay dabcan ma ahan kuwa markaasi beer dhaqan jira mise beer ku xirna laakiin waxay ahaayeen dad markaas xoolo dhaqato ah xoolo markaasi ku tiirsanaa haddii markaasi nolosha sidaa usii adkaato ee xaaladda sidaa sii adkaato hadda markaas tusaale usoo qaadan qeymo qeybta markaas degmada luuq oo markaas ku taalo gobolka gada ee dowladda dabcan dowlad goboleedka jubbaland waxaa markaasi maraya webi jub webiga juba in ka badan saddex bilood hadda biyihii webigaasi si joogto ah markaas ay usii yaranayaan oo markaasi kuma fiilno tirada markaas siracaan waxa ay ku sheegeen intersector waxa lagu yaqaano dabcan ee aad usii yaranayo ama usii go-ayo ama biyahaas ay sii yaranayaan ayaa haddana markaasi ciilka dabcan sii keenaya rajaxumada dadka halkaas ku dhaqan inay qabaan dad halkaas laga yaaba in biyaha ama webigaas in markaas kumanaan qof oo markaas kala duwan oo xolodhaqataa in halkaas ama dowdaas ama hiradaasi ama webigaas iskugu imaan jireen kuwaasoo markaas dabcan xoolahooda biyo ugu raadsan jireen waxay markaas sheegeen in markuu biyaha dabcan ay baxaan ama si yarayaan in markaas rajadan sidoo kale dadka xolodhaqatada ee aad usii yaranayaan halkaasoo horaan qaramada midoobay ay sheegtay in biyo la-aan ay ka jirto sidoo kalena ceelo ama ceelal aan ku filnayn inaysan ka qodneen horaan ay markaasi qaramada midoobey sheegtay in boqol iyo konton milyan oo lacagta dollarka mareykanka in markaasi lagu taakuleen doono waxna looga qaban karo dadka abaarahu ee aad ku saameeyeen gobolada qaar ee markaasi ay soo hadal qaado ayaa waxaa kamid ah gedo iyo luuq ayaa qeybaha markaasi kamid ahaa ee jubbaland iyo dabcan iyo dhanka baydhabo ayaa kamid ahaa meelaha markaasi aadka ula ilaran dadku abaaruhu ay saameeyeen haddaba iyadoo waqtigan dhegeystayaal bisha barakeysan ee ramadaan ay soo gelayso dabcan isbuucyada soo socdo ama isbuuca soo socdo ee markaas la filayo bisha soo socota raallahade labadeed ayaan filaya markaas in aad markaas dadka u rajeynaya soo dhaweeyaan bisha barakeysan ee ramadaan haddana dhegeysa ma ka warqabta dadka markaas dhibaatuhu ama xaaladuhu markaas aadka uga cakiran tahay sidoo kalena noloshii iminka sii adkaatay oo xitaa markaas aan la goon karin kuwa markaas dhaqaalahaas iska badaayay kuwa xitaa aan markaas aan awoodi karin oo dhibaato barakacyaal ku yihiin xirooyin oo markaas ayagoo xoolahooda dhaqanayaan oo markaasi subagooda iyo sidoo kale caanahooda iyo dhuuxa markaasi xoolahooda ay aad markaas uga faaideysanayeen hadda laakiin taasi aysan haysanin oo abaaruhu xooganaa ee wadanka markaas soomaaliya ku dhuftay iyo weliba waqooyiga dalka kenya inkastoo laakiin ay haddana la kala daran yahay waxaa markaas aad looga dayrinaya gobolada qaar ee wadanka markaas soomaaliya inkastoo hay-ada qaramada midow leedahay in markaas lacag balaayin shin ah markaas loo dabcan loo qoonday si wax looga qabto isbedelkan waqtiyada muddadanka soo socdo sanadkan labada kun laba labaatanka ee markaas hay-adda qaramada midow cunada adduunka u qaabilsan waxay markaasi sheegtay in isbedelka markaas ay doonayso in iskaga kaashadaan ayadaha markaas quseeyo isbedelka markaas ku doonayaan inay kaga keenaan isbedelka waxayna sheegayaan inay qaramada midoobay markaas aada uga deyrinayso xaaladaha kala duwan ay si deg deg ah markaas inay uga fulceliyaan waana markaas ugu yeertay deg dega xaaladaha markaasi abaaruhu dadka iyo wakhtigan markaasi sida la isku keeni karo ama sida markaasi wax looga qaban karo iyadoo markaasi loo maray hanaanka waddooyinka ama hanaanka waddada saxda ah wax looga qaban karo haddaba sidee markaasi looga soo hormarin karaa bisha barakeysan ee ramadaan in isbeddel markaasi deg deg ah lala imaan karo waxna looga qaban karo iyadoo markaasi dadka dabcan qurba joogta iyo weliba kuwa kale iminkana aada looga dalbanayo inay markaasi soo taaguleeyaan waxna ay u qabtaan dadka markaasi ku dhibaateysan wakhtigan waxaa markaas halkan la sheegayaa in nin hal nin ah keliya xoola uu qabay ay gaaraysa ilaa iyo xaali dabcan xoolihiisa ay gaarayeen shan boqol oo kun xoola ah iskugu jira lo iyo dabcan waa lo iyo ar iskugu jireen ayaa markaas la sheegaya in ay ka dhinteen dhegeysa waxaana ay uga dhinteen abaaraha xoogan hadda wuxuu markaasi ku yahay barakac ama wuxuu joogaa uu cararay dhankaasi wuxuu u cararay dhankaasi muqdisho ee caasimadda ayuu halkaasi iminkan xero ku jira waa ninkii markaasi haniga ahaa taasi waxaa keentay abaarihii xooganaa ee waddanka markaasi ku dhacay oo sidoo kale uu awoodi waayo inuu markaasi baad ama daaq iyo biyo uu u heli waayo dabcan xoolihii iska badaa dadke haddaba waa sidee sidee markaas waq looga qaban karaa wakhtigan bisha barakeysan ee ramadaan soo socoto dadka abaaruhu iyo barakacyaasha meelaha kala duwan ay ku kala jiraan dhegeysan iminkana soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka shirkadda isgaarsiinta ayatel war farxaad le ayatel ayaa ku keentay adeega xulliga dheer ee foji ayatel haatan waxaa sii xoojisay adeegyada foji oo aad markaasi ka helaysas maamulada kala duwan ee dalka adeega foji wax markaasi ku siinaya adeega dhegeysa waa mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qeybaha kala duwan ee youtube-ka facebook instagram-ka telegramka whatsapp-ka maha mid markaasi kaago mise kaa istaagaya haddaad wax markaasi soo dejinsanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ah mid markaas culeysa dhegeysa maanta ku bir qadka telefoonka casriga ayatel tag laanta kugu dhow airtel oo soo qabso lafta airtel oo markaasi fooji si markaasi ehladaada qaraabadaada dadka markaasi aad ula qeybsato waxaana markaasi u baahantana markaas in badan aad u baahaneedna iminkan aad ku heli karto wadada saxdeed xasuna waxaa markaasi lagaa doonaya in la tagta kaarkaada aqoonsiga markaad tegayso dukaamada airtel haddii markaas aad u baahan tahay airtel ogsoonow waxay iska soo qaadan laf waliba airtel lafta airtel iska hubi inay tahay fooji internetka airtel ee fooji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaalo fara badan oo in badan hamuun aad u qabtay farta la qaninsanayd oo aad wax badan baa markaas in badan iga maqnaa iminkan ayaan helay waxaa markaasi kamid a dhegeystana inaad qeybaha kala duwan wax kaga baran karta youtube-ka cawankarista iyo sidoo kale wax ka barashada qeybta isqurxinta ilaansaarka hargaanka inaad ka baran karto dhegeyso sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan cashiradada iskuullada looga soo dhiba layliga cashirada markaasi dugsiga madaariista dhammaan in halkaas ay kala socon karaan oo markaas cashirada ziyaado ah halkaas ay ka raadsan karaan haddii markaasi telefoonka ay markaas isku helaan dhegeysana soo waco noo sheeg waxaad markaas kaga faaiidsan karta adeega airtel ee foji waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guuleysto noqoto bal haddaba nala wadaag sida uu yahay adeega markaas airtel ee foji wuxuu markaasi kaa caawinaya isbedel markaasi adiga ku keenay iyo sidoo kale sida aad uga faa'iideysatay dhegeysa kormaa si wanaagsan aad uga faa'iideysanaysa adeega airtel ee foji waxaa markaas waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibso telefoonka smartphone-ka helqadka wanaagsan airtel ee foji si markaasi ehladaada qaraabada dadkaada tolkaada in badan wax markaasi kaa maqnaa aad aad hadda u hesho dhegeystayaal warka ayaa la gaaray sagaalkii subaxnimo xamdi gurey ayaa warkii inoo akhrin doontaa dhegeystayaal bal marka hore dhegeystayaal aan kugu daro haddaba dignin ayaa lagu sheegaya oo lagu dira ayaa lagu leeyahay ma la socotaa in markaas shan iyo toban maalmood shan iyo toban dabcan waa shan iyo tobanka bisha soo socota abriil telefoonkaada markaasuu noqon doono qolof haddii aad markaasi aan xaqiijinin macluumaadka aada sidato mise wadato aad gaarin shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay markaasi ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka c a waa communication authority waxa ay dhammaan macaamiisha doonaysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba nambarkiisa iyo waliba macluumaadkiisa leeyihiin waxaana ugu dambeysaa shan iyo tobanka bisha soo socoto abriil sidaas owgeed waa dembi inaad soo xaqiijinin macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeys waa amar ka soo baxay dowladda waxaana markaas lagaa doonaya inaad si habsami leh uga hogaansato si aad uga sii raaxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda markaasi loo xaqiijinaya ayaa in mararka qaar laga yaabo in qofka markaasi dembigala isagoo adeegsanayo macluumaadkaada waxaa markaasi lagaa doonaya inaad markaasi ka digtoonaato kuwa kugu yareeya inaad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi dhegeysta waxaa laga yaabaa telefoonkaas in lasoo xaday mise telefoonka in dhibcan adiga u raacayso in qiimo jaban u yahay iyo sidoo kale iska ilaali lafafta ama lafta kaarka la wareejinayo inaad iska qaadato adigoo markaas aad garanaynin halkaay soo mareen qofkaasu keli laga yaaba inuu doonayo inuu ka macaasho laakiin adiga howlfududaysa ka raadsanin oo ka dhiganin dhibaato markaas adiga faraha hala gelin oo aad markaas xamili karin mise aad awoodi karin si dhibaato aad nafsadaada dhibaato hor leh hagelinin dhegeysti iska ilaali oo iska howlaha fududaysanin oo markaasi beri ka ahow sida markaasi xamdi ayada ka tahay beri adigana iska dhig inaad markaasi qofyow aad tahay qof dhibaato aan lahayn qof dembina aan lahayn ilaan qofkaasi dembi ayuu soo galay waxaana markaas laga yaabaa in adiga dhibaatadaasi faraha la gasho adigoo laga yaaba qof innocent iska ah qof dembiila la-aan qof waxba aan suuligii sameynin in markaasi adiga dhibaatada uu kuu sameey fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga maanta gaari dukaanka safaricom ee kugu dhow si telefoonkaaga lagaaga xiran dhegeystayaal maasanidiin gorna waxaa soo qaban doonaa mid kamid adeega qaybta barnaamijka laakiin waxaa marka hore dhegeysan doonaa intaan xitaa markaas marka hore aanan dhegeysanin qodobadaas aan soo qaban doona hadduu eeba raalli ka noqdo bal arrimo dhowra ayaa markaas iminkan taagan oo warbixin markaas uu soo diray oo markaasi taabanayso arrimaha xaaladda markaas qaxootiyada ka taagan uu soo diyaariyey maxamed baaruud xuseen dhegeystayaal waxaana markaasi ka turjumaysa ka hadlayda waaqaca ka taagan xerooyinka qaxootiyada dhadhaab iyo weliba bishan barakeysan ay soo socoto iyo weliba xaaladaha nolosha maciishada dhegeystayaal ayaa saaka barnaamijka ku maqli doontaan waa xaaladaha markaasi qaxootiyada ka taagan dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniaadinimada iyo qaxootiyada markaas aad ka dhegeysataan star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal degeystayaal nolosha iyo weliba xaalada qaxootiyada markaasi aan galinin warbixin markaasi kooban uu soo diyaariyey maxamed baaruud xuseen oo weliba waraysya fara badan taabanaysa iyo weliba dadka ka hadlayaan ayaa maqli doontaane laakiin marka hore dhegeysta war farxad leh shirkadda isgaarsiinta ee tale waxay markaasi ku keentay adeega xowliga dheer ee fooji ee tale haatan waxay sii xoojisay adeegyada fooji oo aad markaasi ka helayso ismaamulada kala duwan ee dalka adeega fooji wuxuu markaasi ku siinaya adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaasi muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegramka ma ah mid markaasi kaagu mise kaa istaagaya haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo maba ah mid markaas culeysa dhegeysta maanta ku biri qadka telefoonka casriga ee telo tagland kugu dhowa ee telesoona qabsan lafta ee telefoji waxaasuna waxaa markaas lagaa doonaya inaad la timid kaarkaada aqoonsiga markaad tegeyso dukaamada ee internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad daawato waxyaala fara badan sida markaas inaad daawato xirfad markaas in badan aad ka badanay sidoo kale caruurta waxay markaasi ka muraajaceysan karaan casharadooda layliga waa barashada markaas in badan ay raadinayeen dhegeyse lasoo waco noo sheeg waxaad markaasi kaga fadiysanaysa adeega ee tele foji waxaad fursad u helaysaa inaad markaasi guulaysata noqoto bal haddaba la wadaag sida markaas uu yahay adeega foji ee qadka foji ee airtel dhegeysa goormaa si wanaagsan aad uga fadiysan karta adeega foji waa markaad leedahay telefoon casri ah waa markaad leedahay telefoon markaasi ku hagi karo waa markaad leedahay telefoon waxliba dunida casriyooda aad kala socon karto la jahan qaadi karto dhegeystayaal maantaba soo iibsa telefoonka smartphone oo hel qadka telefoonka wanaagsan ee airtel foji ood markaasi wax badan aad markaasi kala socon karto kalena jahan qaadi karto dhegeystayaal wax badan ayuu markaasi kaa caawinayaa iminkana ku siraaciya dhegeystayaal digniin ayaa markaasi kugu soo soctaa ama lagu digaya oo lagu leeyahay shan iyo tobanka bisha soo socota abriil ayaa markaas u dambeysa telefoonkaada haddii aadsan iska xaqiijin haddii la soco waxaad wadata markaasi telefoon qolof ah oo markaas lagu leeyahay in macluumaadkaada oo dhammaystiran lagaa doonaya inaad xaqiijiso geysano macluumaadkaada diiwaangelinta qeybaha telefoonka shirkadda isgaarsiinta safaricom maamulka isgaarsiinta dalka c a ayaa markaasi dhammaan macaamiisha ka dooneysa inay macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado dabcan in qof waliba nambarkiisa iyo macluumaadkiisa ay isleeyihiin sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijiya macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegis waa amar kasoo baxay dowladda waxaana markaasi lagaa doonaya in si habsami leh uga hogaansato si aad markaas ugu sirraxaysato adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom oo markaasi adiga dibudhac jahwareer fara badan isan isku keen laakiin marka hore iska hubi iskana gee iskana xaqiiji markaasi inaad markaasi aad kala socon karto kana xaqiijin karto dhegeystayaal macluumaadka dhammaystiran dhegeyso amar markaasi kasoo baxay dowladda muhiimadda markaasi loo xaqiijina ayaa ah in marka qaar laga yaabo in qofka markaasi dembi gala isagoo adeegsanaya macluumaadkaaga waxaa markaasi laga yaabaa in dhibaato markaasi faraha uu ku geliyo oosan adiga awoodi karin isan xamili karin waxaa markaasi lagaa doonaya inaad markaasi ka digto kuwa kugu yeeraya inaad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka markaasi noocaasi ayaa markaasi hoos laga gelin wax adiga aadsan xamili karin awoodi karin oo aad dhibaato adiga aan aad dusha saaran karin iska ilaali iska hubi waxaa markaasi beri ka tahay maantaba ha cuskanin ama yaa lagu cuskarin in markaasi qof waxuu soo xaday adigu hoos kaa geli dhegeyste iyo waan kuu sheegaya mar kale iska ilaali oo iibso telefoonada markaasi dukaamada safaricom lagu iyo dukaamada markaasi macquulgalka dukaamada markaasi caadi telefoonka qolofkiisa wax weliba wato dhammaystiran waa inaad markaasi soo iibsata soo gadataa dhegeyste adiga weliba gacantaadaad ku furata laakiin haddaad markaasi wakiilada safaricom kuwa aan ahayn ama kuwa kale markaasi iska wareejinaya lafta safaricom ama telefoona markaasi lasoo xaday meelaha la warwareejinaya haddaad iska garato oo dhahda qiimo jaban ayaan ku raacay oo ku qaadanaya hadee dabcan dhibaato marka markaas adigaas ku keenay laga yaaba telefon mustacab laga soo xaday ama isagoo waxbarashadiisa kasii socday jaamacad iska akhrisanaya telefon laga hoosbixiyey mise howl kale ayaa laga yaabaa markaasi inuu telefoonkii kugu imaado gaariso mise wajeer inuu kugu imaado laakiin adiga waxaas o dhan waxba kama ogid in laga soo xaday mustacab in kale waxba kama ogid laakiin mustacab asagana baaritaanadiisa ayuu markaas iska wataa wuxuuna kaashanaya kuwa markaasi c a iyo sidoo kale wuxuu kaashanaya waxda dambe baarista iyo sidoo kale dhegeystayaal safaricom kadibna telefoonkii baa kabtaa loogu imaanaya adigana waa lagu xiraya toban sano xabsi madaxa loogu gelinaya bal ka waran dhibaatadaasi qof keliya waxaa ma la aqaanin qofaan ka gatay iyo qofaa intaan ka helay lacag yar baan ku iibiyey cid kaa dhegeysanaysa ma lahan maantaba iska ilaali telefoonada la wareejinaya lafta safaricom sidoo kale la wareejinaya iska ilaali waxaasoo dhan iska ilaali waxuu dhan oo la wareejinayo aad aragto oo aan garanaynin wuxuu meeshuu ka imaado wuxuu sal meel raad oo dhibaatadhuu kuu keeni karo berika ohow oo maantaba gacmaha ka taago fudeed ma loo baahno saaxib fadlan soo xaqiiji diiwaangelinta telefoonka adoo maantaba gaar dukaamada sidoo kale waxaa jiraan telefoonadaada in qof markaas telefoon uu ka qaato ama qof kale uu ka waco adigoosan garanaynin adigoosan fahansanaynin qofkaas laga yahay dambiile in la raadinayo ama qofkaas inuu yahay qof argagixisa ah qofkaas inuu yahay qof markaas tuug ah qof inuu qof yahay dhibaato markaas dabcan uu geystay qofkaas inuu yahay in dambi afduub u geystay qofka laga yaabaa qof in uu sameeyey dabcan kufsi u samaystay laakiin adiga dabcan waxaa laga yaabaa inaad leedahay iska caabi keliya laakiin qofkaas adiga waxaa qulubtiisa ama niyiis waxa ku jira ma garanaysid dhibaatada haddaba ilaali fiijignow taxadar dunidan sida hore ma aha saaxiib fadlan xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaada haddaba lafta adiga aa wadato ma adagaa leh horta ma sax baa ma xaqiijin kartaa ma hubtaa ma lagula isticmaala maxaad ka ogtahay maxaa kala socotaa hubi shirkadda safaricom teg iska hubi iska xaqiiji saaxiib hadda lagu digayaa intii lagu digi intii saaxiib faraha lagula soo gelin waantaba iska xaqiijiye waa tahay sidaa horaanba nii sheegay dhegeystayaal warbixin ayaan dhegeysan doonaa dhegeystayaal oo markaasi waaqicah iyo xaaladaha markaasi ka taagan xeryaha markaasi qaxootida dhadhaaf sida uu warbixin markaasi kooban uu kasoo diyaariyey maxamed baaruud xuseen oo dhinac far badan taabanaysa dhegeystayaal kadib markaas soo laabanaa dhegeystayaasha qaadka telefoonada markaas u furi doonaa dhegeystalyada basha barakeysan rabadaan ay soo socoto bishan soo socoto ee labadeeda filaya dabcan inay si toos u bilaaban doonto haddaba dad waxaa jira markaasi aad markaas u dhibaateysan duruufeysan sidoo kale barakacyaal ah oo u baahan markaas gurmadi gargaar waqtiga adag oo haddana lagu jiro kuleelada iyo sidoo kale abaaraha markaas dadka iminkan ay la qabsan layihiin xaaladaha kala duwan ee wadanka iyo weliba xaaladihii quudulduruurigii noloshii oo sidoo kale cirka isku sii shadhadhay dhegeystayaal arrimahaasi ayaa markaas isla gorfeyn doonaa bal sidee markaas arrimahaas u xaqiijin karnaa ama sidoo kale waxa uga qaban karnaa si dadkaasi wax loo gaarsiiyo waxna u helaan adigana ajir ay ku noqoto dhegeysta barnaamijka arrimaha gargaarka biniaadanimada qaxootiyada muscab iyo sidoo kale yuusuf bakat ayaa si wada jir udaadinaan bal aan wada dhegeysano maxamed baaruud xuseen kadib aan isku soo laaban doonaa hadduu ee bahraali ka noqdo nolosha dadka danyartae ku dhaqan xeryaha qaxootiga ee dhadhaabayaa hooseysa waxayna ku tiirsan yihiin cunno qalalan oy siiyaan hay-adaha gargaarka ah waxaa waa farxiyo aadan marka ramadaankan uu nagu soo galo aniga waxaan haystaa gabar xanuunsan wax ilaah uuntoon haysana malaha gabadha xanuunsaneedaaban kor fadhiya waxa nolosha oon gali karana malaha dhaqdhaqaaq ma sameyn kari wax noo shaqeeya iyo wax dhaqaalo oon haysana malaha gabadhaasna waa iisii dheer tahay wixii muslimiinta dhib oo ma aragtay dadka dhibaataysan oo wax ku sadaqaysanaya oo na dhaamo oo ma aragtay ilaahay ilaahay janno firdowso geeya rabaan hana soo caawiyaan waxay noo tari karaan hanoo taraan waa ka dhibaatadana i haysa carruurta waa iga baahan yihin dhaqo dhowr iyo toban cunug aan haystaa wax nagu filan iska daa wax habeenka oo anta ku saarana ma haysano marka waan rafaacsannahay wixii nagula soo tari kara hanagula soo tara insha allahu dadka muslimiinta ah hana soo caawiyaan walaalahayna waxay nagu tari karaan oo ayna taaran karaan haddayna dhaamaan hana siiyaan insha allah ilaahay ha barbaariya bisha barakaysan ee nagu soo aadanaya u diyaargaroobayaan guud ahaan dadka muslimiinta balse qaar badan oo ka mida masaakiinta ku dhaqan xeryaha dhadhaab ma heli karaan afur iyo waxay ku soomaan ramadaankaay soo galaya wax nolosha waxba hadda weyn oo aan haysana ma laha aniga shaqo ma hay laba reeraan lahaa wax shaqo oo hadda aan haysta ma jirto ilmahaasaan iska dhex fadhiyaa jiridan waa isii dheeraad labada qoysna dabka hadda waa ka dilan yahay marka sidaas awgeed waxaan rabaa muslimiinta in ma aragtay wixii ay nagu dhaamaan ay nagu taraan ayaan jeclahay waqti oo ramadaanna waa soo galay walaahi hadda wax aan haysano hadda aan ogahay ma jirto ilaahay waxaas noola maqanya waa goonigeeda marka waxaan rabnaa muslimiinta inay na caawiyaan ilaahay wax siiya muxsiniinta inay wax na caawiyaan ayaan rabaa
hadda ramadaana soo galay kulleyba un khayrkiisaas la imaan doonaa waxaas ilaahay ogyahay ba waxaan annaga hadda ognahay oo meel u aalla ma laha ciddan waxaan umalaynaa iyada umishaan waa isku gurigo guri ma qabta kulleyba sida ilaahay ka dhigaa noqonaysaa waa uun hadda ilaahay xaggiis kama heli darna laakiin aadan u tabaalaysannahay wax alla wixii aada muslimiinta aynoo heli karta waxaan rabnaa in aynoo gargaaraan ilaahay aa gargaar leh halkan waa xaafad ay ku dhaqan yihiin dadka ugu danta yar xerada qaxootiga ee dhagaxaley nuurto daahiraa laydahaa lix ciyaalan ka koobana iyo hooyadood ilmo agoonha iigu jirtaa saddex xabe ah labana aabbahay leeyihiin waan ka kala tagnay cid waxay ugu siisama lahaa allahii boqorka ahaa iyo xooggayga kabarwadi maalinta aan dharka soo dhaqa aan ka helo hooyo ma haysti ee, wax saciidays oo meelo kale iiga imaanaya ma qabi waxaan ahay qof baahanee shan biloodaan joogaa marka walaalo aadaan u dhibaysana hal xaala hal waqti dab haddaan shito waqti labaad kuma darsan karin aadaan u dhibaysa- u dhibaataysana ilaahay baa naga dhacsan kara marka waxaan rabaa soomaali nebi maxamed inta i dhaanto ama i saaciideyn karto aakhiradeeda wax geysan karta muslinimo wax u geysan karta inay i saaciideyso gabadhaas oo baahna ah hoy aan haysanin xaalad xun ku suganaya ilaahay ha i badbaadiso insha allah ummadda maxamedna allah ha badbaadiyo ramadaankii hadda soo galay maxaa ku- waa sidee maxaa noloshii maxaa ku qushaysay walaalo waxaan ku qorsheey ma jirto ilaahay boqorka wuxuu ii soo dhiiba mogoy waxaan u qorsheey ii xaaladaysan ma jirto ramadaanka haa afur iyo sukor ma haysta maya xaaraan bay iga tahay xataa hoy ma haysti ma haysta afur iyo sukor yaa afur iyo sukorta ka hadal maya ma haysti walaal haddaan sooma rabballaanka waa liigu leeyahay waan soomaa laakiin waxaan ku afur ma haysta maxaad sanaysa waxaa codsanaya inta karaamaysan soomaalida maxamed oo dhan baa wada karaamaysan wayna isdhaantaa waxaysiga intii wax haysato i afurin karta inay afuriso waxay ugu dhaantaa in siiso ahajee
waa yeelka bukaanka naafada iyo agoonta ayaa ugu daran shamse rooble xasan nolosheyda waxaa rabadaanka wuxuu ilaahay ii soo dhiiba maogi waxaan hadda isku tirinayo oo niyada iiga taagan midna ma jiraan saddex bahood oo agoommo ayaan haystaa kala aabe baloog ayaan ku jiraa hooga hooyiga aan ku hooyanayana ma haysto waa buush oo damarre ayaa ku jiraa ilaahay baa ma hadda iska leh wixii walaalahayga iigu- ilaahay iigu soo dhiibo inaad igu caabisaan ayaan diyaar u ah wax hadda aan ku tashanayo oo rablaanka aan sugayo maanta gacanteyda ku jiro ma jiro cid aan ku tiirsanahayna ma jirto allah subxaana qaadirka baan ka sugayaa hooyadan waa umul dhalan shan iyo toban cisho waxayna ka sheekaysay dhibka haysta magacayga ani aamine cabdi xuseenaa la dhahaa umuraan ahay qofkan waayeelka aha ila xiriiri umuraan ahay qofka waayeelka aha ila xiriiri laba iyo toban cunugaan haystaa meeshaanan hebe wax aan haysanana ma laha kaarka waqtiguu naga dhammaaday hadda ma ahayn murdidan soo qaadana waqti hore ay naga dhammaatay saakay wax muslim laga soo qaadan baan karsana sida runta gurigi oo meel kala seexanaya aan lahayn waxaas ilaahi weyne waaxidka ay noo haaya ma ogi hadda wax anaga meelka ognan aan jirin oo hadda wax meel aan ka qaadano oo kale aan jirin oo keer u aan intaan kasoo qaadano u aan haa umulaan ahay waxaan haasta male marka ilaahi weyne waaxidkiisa uma aha xaggiisa aan wax ka rajayno sida diiwaanka unisar ugu qoran waa boqol iyo sideed sano jir inkastoo aysan hadli karin hooyadan soomaaliyeed ehelkeeda ayaa ka warbixiyay dhaqaale xumada iyo daryeel la-aanta haysata waayeelkan dhibaataysan
abow xaaladaa nololeed waa iska waa iska hooseysaa aniga cidan u da'yaraay oo u shaqayn jiray kawaana ka- kawaanahan ka xoogsan jiray oo maaragtay ilmaha joornaatigooda iyo doqda caanaheeda aan kasoo dhicin jiray doqdadaay soo dhacday oo sariirtii ay ku soo dhacday wax kaloo gadiyay oon aniga ahayn waa la waay gabadhan iyadaaba iska xanuunsanoo hadda ka hor ay ku dhacday magfac uu ka- uu kaga dhacay maaragtay iyadoo dhoble joogto waad maqashay magfaca dhoble ku dhacay gurigu ku dhacay laantana ku jirto dhulka dhulkaa laga soo bixiyey maaragtay intaasoo kuntal hoosta oo laga soo bixiyey feeraha dhan ay ka jabanto waxba ma gedin karto ninka ciddu weynaasana waa yeelwa inaad aragtaana ficnaa jilbu welidan booska yahay doqdan soo kor fadhiistay ilmahaygii halkaasay maaragtay iyagana ku deecan yihiin anigana saasoo kale doqdina waatan maaragtay haddee ilaahay unbaa maaragtay xaal xaal ilaahay unbaa og ramadaankaa soo galay maxay maxaad iga qushaysay wax hadda noo qorshaysanoo hadda alxamdulilah annaga hadda aan ku talagalnay male wuxuu ilaahay ogyahay maogi ilaahay un baan kolley iska tala saaranayna ilaahay un baan iska tala saaranayna waxaan codsanaynaa kolley ciddii una dhaanto oo wax noo geli karto inay maaragtaa wax na taarato aniga waxaan ahay ilmo ma qabi waxa i horjooga male ee waan rafaadsana waxaan ku afuray male wax wax ii qabanay male ee waan rafaadsana hashoo gabaraa ii horjoogta in waxa la ii qabtaan rabaa
qof ani hadda aan saarano wax aan ka sugay male ilaahay ka soko in waxa la ii qabtaan rabaa ay ogaanteed lahow shariifo cali xasan
waxaa kuu qorshaysaan ramadaanka rabashallaanka waxa ilaahay ogi ma oshii hadda wax gacan noogu jiro ma laha iyo muslumiinta ilaahay waxa noo qabtaan ma oshii qof hadda wax noo qabanay male
dhanka kale waxaa jira dad baahanoon haysanin kaarka raashinka kuwaas oo dulsaar ku ah qaxootiga kale ee walaalahoodoon dhaqaale ku dhaamin aniga baahanaa ahay weligay baahan markii hore baahanaa aan goosan lahaay hooyadaa soo dhacday hooyadaa marka dhimid haddana aabaha soo dhacay haddana nin baa i guursaday ninka shanta baas iga dhalay shanta daa hadda sad laba baa iga noqday saddex baa ii joogta weligay baa kaar ma goosana alxamdu alshukri laakiin ha- maxaan la jiraa abaadayaan la jiraa abaaday baan korsaarahay oo hadda iidaba kaar waa leeda laakiin anigu waan baahana ah bardhuula imaaday kaarna ma goosana maalinkii buulbakti ay soo degaysna hore i gadaal laga waado cunug aan qabinaa aa i hor hurug hortayda jooga dad aan qabin wixii ka ammaada la qaadaa la daadina daryeel hor uma arkin wax musin u soo urini maahina wax kaloo haystana ma laha ninkaasaa i hor jooga meeqa jirta adiga aniga anigis toddobaatan jiraan ah waxaan ku daray toddobaatankana waxaan ku daray ninka dad ma qaba isagu ninka ramadaanka maxaa kuu qorshaysaan maya ilaahay iyo rasuulku ilaahayga casa wajallaha iyo rasuulku wax ah birigii meel ii fulo male kor noolama jira ilaahay inaa kor noo jira nin kaloo noo jira male beegna ma sheegayo toddobaa jiraan jiraan ah ya soo dhamaysta
oo birigi iyo qorsheensano aniga aan haysta aan ogahaa ma jira aniga waxa- waa dhali wax waa dhali wax ma dhasho kuma dhasho Hee. Eh, eh, wax meel jiro oo wax soo dira ah Mm. wax cajajacma ku nool waayo xiid Waa ilaa ninkaas wax loo ururi waayo ninkuna ninka isiida xagga nooga dhig hadduu xalay mar ramadaanka na Hey.
gaarsiiyo gaarsiiyo Hey.
maxaa kuu qorshaysan adiga ninka wixiis ilaahay idinka soo qaada galaas caane eh, maahina wax dib la saarina ma un jira galaas caane eh. Ha, anigaa anigaa haddaad isiisay ilaahay rasuulka ayo ilaahay rasuulka haddaad waxas suuqa xagga u dhig u dhig Mhm.
ilaahay intaa ku darto hahe waa runtiis waa runtiis waa runtiis waxaa aniga ogaa male ilaahay wixiisa ii keena mahina oo roob waxaan ogaa bismillahi raxmaan raxiim waxaa laga dhahaa embiye isaa wardheere waxaa ku noolahay qahootada boqlobagti waxaa ahayd wax hadda nolol aa haysana ma leh kaar waa haysnaa laakiin maxay ahayd afur ma haysano haddee soon rabalaan soo gala afur ma haysano maxay ahayd dalka iyo dibadda wixii jiro oo dalkaayna eh waxaan rabnaa inuu muslimiinta eh waxaan rabnaa inuu afur noo soo diyaariyaan rabalaanka hadduu la gaaro
aa laa tegina ayada rabnaa okay marka maxaa codsan lahaydeen waxaa codsan lahayna dalka iyo dibadda wixii jira oo muslimiinta eh inuu nos- afur noo soo diyaariyaan
saameynta xanuunka koronaha hoosu dhac dhaqaale iyo shaqola-aan ayaa xaaladda sii cakirtay
saare cabdi xasan aan lii dhahaa marka waxaa idiga codsanayaa muslimiinta iyo intii dal iyo dibad joogto waxaan ka codsanayaa soonaa soo dhow rabadlaanaa soo dhow wuxuu ilaahay ogi ma og waxaan ogahay ma laha meeshan hadda aan joogana badkan waan leenahay laakiin laba qoys ahaan baan nahay gurigeyda kaas waaye guri ma qabi marka waxaan rabaa guri in lii dhiso soonkana waxaan rabaa wax ilaahay iigu talagalo muslimiinta ilaahay iiga soo qaado inay igu caawiso yaan aad u baahanahay dal iyo dibidba anigana faataxada aan maro guri ma qabi gurigeyda waa kaasaane awoodta hataa aan ku dhadhoobta hataa waan waaye marka waxaan codsanayaa dal iyo dibid inay ma aragtaay layga caawiyo muslimiinta ehelka walaalka taasaan codsanayaa afuraadta hataa ma haysti gabdhaha ii joogaan gabdhaha ii joogaan oo ma aragtaay aniga ma og wax kale aabbahood sideedkan jir waay duqdaasaa ku curatay jilibulaa'i hadda elboosku daawo loogu qaaday jilibulaa'i naafo waay ma shaqeeyo wax kaloo ii shaqeeya male hataa kareeta ma qabi marka afur iyo suxuur ma he- ma haystaan ma haysti ilaahayaana igu og waxa uu ilaahay og yahay ilaahay wuxuu og yahay waa goonideeda laakiin ani hadda waxaan ogahay ma laha taa iyadaan idinka codsanayaa maxaa codsanaysaa marka waxaan codsanayaa inay ma aragtaay soonka rabadlaanka liiga bixiyo oo wixii ilaahay ii- muslimiinta iga soo qaado idinkana lidiin soo dhiibo ilaahay uu idiin soo dhiibo aad isiisaan gurina la ii dhiso guri la-aana ahay saasaan u mashquulsan waxaa jira culimo u istaagay caawinta masaakiinta bisha barakaysan sheekh cabaas sheekh maxamed cabdiraxmaan wuxuu ka mid yahay culimo isku xilqaantay caawinta dadka danta yar ee ku dhaqan xerada qaxootiga dhagaxley waxaana ka waraystay waxaa ku dhaliyay arrintan iyo waxqabadka u qorshaysan waxaa weye culummo ah iskaashato culummo oo isku kaashatay inay khayrka iyo dadka ummadda islaamka ah baahida ay qabaan khaasatan bisha ramadaana nagu soo aadan dadka in loo diyaariyo afur Een, waxaa marka aan ugu talagalnay dadka muslimiinta ah ee dal iyo dibadba joogo meel kasta ay joogaanba inay ka soo qayb qaataan barnaamijkan guddigan marka culummada ah oo samaysan ee waxaa noogu weyn sheekh axmed sheekh axmed mubaarak waa sheekha magaalada ee hadda waxa weeyaan ee masaajidka bukhaari duruusta iyo casharaha ka bixiyo annagana waxaan u nahay cudwi annaga shaqadana marka waxaa weeyaan ee shaqada annagu aan qabanno inaan dadka muslimiinta ah ee tabaalaysan ee dhibaataysan oo baahiyeysan oo dhibaatada iyo baahida waxaa weeyaan ee qabaan inaan dadka muslimiinta aan u soo gudbinno waxaa weeye haddana aan waddada ee wariye maxamed baaruud aan u soo marino shaqada annada marka taas weeyaan
marka waa sidee xaaladda ee, nololeed ee, soonka ka hor iyo xilliga soonka oo dadka halka ku dhaqan Ee, runtii lama soo koobi karo waan aragnay in fara badan baan buulada iyo magaalada dhagaxle qeybaheeda kala duwan aan soo marnay Ee, bishii shacbaanoo hadda aan kusoo jirnay waxaan ku jirnay diiwaangelis dadka inaan diiwaan gelino si ay u kala baahi badan yihiin marka waxaan soo ogaanay dadka baahidoodu ina waxaa weeyaan aan la soo koobi karin wax la soo koobi kara ma ah wax dhammaantaad aan isku tagno annagu aan soo koobi karna meh rabbi baa subxaana watacaala koobi karo laakiin baahida dadka ay ku nool yihiin haddaad aragto ama ishu aad saarto waxaa weeyaan waxaad ogaanaysaa in annaga aan nimcaysannahay dadkaas inay dhibaato ku sugan yihiin marka wax hadda intaan aan ku tacbiirin karo ama aan ku sheegi karaayo ma aha
baahanaa jira soo ma aad dad baahanaa jiro oo waxaa weeyaan ee, weliba waxaa weeye marka duruuftu ay kala duwan yihiin qaar waa agoomo qaar waxaa weeyaan ee, marka waa duqooyin oo waa waxaa weeye marka maarata waa yeelo qaar baa xanuunsan qaar baa waxaa weeyaan dhimar kala qaar baa waxaa weeyaan curyaamo ah ba- weliba baahidii ayadoo haddana ay tahay dadku marka ay yihiin dad baahana ah baa- waxaa marka baahidii haddana way kala duwan yihiin way usii kala jilic yihiin waxaa weeyaan ee, dhibaatada haysato Ha, marka way sii kala dareemi marka laga tago ee, dadkan khaarijiga jooga laga yaaba in xeryaha ku nooleen Mm.
ee, xerada gudaheeda maxaad ka samaysaan oo dadkii landad hanta haystaa jira eh Mm.
maxaad kuwaas aad ee, dadaal oo aad ku dhiirigelisaan inay sameeyaan dadka inay caawiyaan inay ka qayb ka noqdaan Ee, dadka ganacsatadoo kale hadda waxaa weeyaan ee, waa noogu baaqnay weliba waa loo yeedhay waxaa weeye marka maarata masaajida looga dhawaaqay ramadaanka hore hawsha soo bilownay ramadaanka hore masaajidka ugu weyn muslim iyo masaajidka imaam shaafici iyo masaajida weyn ayaan ugu yeedhnay waxaa weeye inay ka qayb qaataan dadka muslimiinta ah si waxaa weeyaan ay ganacsatadii wax haysatay si dadka muslimiinta wax ugu taraan marka ma goob afur ee, lagu diyaarinayo ood cunto ku karinaysaan baad diyaarinaysaan Mm.
ma wixii idin soo gaara dadka soo kala darin gaarsiinaysaan maxaa idinka durusaan labaduba labaduba qayb afurna ayadana waxaa marka maarata waxaan rabnaa inaan samayno dadka haddii raashin dadka muslimiinta ay soo dhiibtaana inaan qaybina waan rabnaa labaduba qaybeeda kala duwan
maxaad ugu baaqi lahayd dadka Ee, muslimiinta dadka muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa ilaahay subxaana wa tacaala inay waxaa weeyaan dartii inay wax ula soo baxaan nafsadooda iyo waalidkooda iyo dadkooda iyo awlaadooda inay wax hormarsadaan dadkan baahida u dhimanayo oo rafaadsan oo waxaa weeyaan ee, qaybaha kala duwan leh oo agoonta leh oo masaakiinta leh oo waxaa weeyaan kaar aana haysan qaar waxaa weye kaar haysto dadka inay soo caawiyaan ayaan dadka ugu baaqaynaa nabigan calayhi salaatu wasalaam wuxuu asxaabta uu ku yidhi markuu la hadlaayey maanta wax la kaydsada ma laha maanta marka xaaladdu waxay taagan tahay siday oo kale taaganta waxba taatan la kaydsan karo oo qof muslima waxaa marka akoonka uu dhigan karo qof muslim oo damiir leh ma lahaan leanna maxaa yeele xaaladii baan ka warqabnaa annagu dadka muslimiinta ah oon u soo bandhignay hawsha marka waxay ku tahay makhraati bay ku tahay in annagu usoo bandhignay inaan waxaa weyn u dhawaaqnay kasoo afuriyaan waa kaa dadka inay soo afuriyaan okay ee, xaaladihii cakirna ka dhashay oo weliba hadda weli sii jira ee, xanuunka corona Mm.
ee, dhaqaalihii hoos u dhigay qayb intee dhan bay ka tahay in nolosha dadka is- hadda runtii saameyn weyn bay ku yeelatay saameyn weyn oo haddaan lasoo koobi karin bay ku yeelatay waxaa ka mid a dadka hadda maalan masaakiinta ah markaan xog waraysanay oo baadhnay dad waxaa jira ku shaqaysan jiray waxaa weeyaan ee gaari gacan oo xoog lahaa waa miskiin kaar ma leh haddana gaari gacan buu isticmaali jiray laakiin koronaha markuu imaaday oo dhaqaalihii hoos u dhacay ninkii gaadhiga wuxuu dhahay waan ka lahaa waxba waan soo waayay waan soo laabtaa waad garan kartaa markaa saameynta ay ku yeelatay dadka masaakiinta haddii xaaladdu eh, waayadii hore sanooyinkii hore waxaan arki jirnay eh, dad muxsiniin oo weliba ama caraba ama wadamo kaleeto soo caawin jiray sanooyinkan hadda ma jirin taas ma dhihi karaan lafteeda qayba ka tin macluushay sii bood ها ها waa la odhan karaa maxaa yeele qofkan baahidii qofkan tabarta xun kolba tabartiisu dhaqaaqa maanta haddii kiish beriisa loo keeno kiishka beriiska wuxuu isku dayay intuu wax ooga imaan karo inuu intaasi si tartiiba u isticmaalo bedelka qofkan waxaa weye dhaqaalaysan asagu taa uusan ku fikirayn laakiin qofka waxaa weeyaan macluusha haysto haddii kiish beriisa loo keeno kiishka beriiska wuxuu isku dayay inuu bakeri bakeri u isticmaalo marka dadka muxsiniinta markay wax keenaan oo dadkan masaakiinta wax loo keeno dadka masaakiinta ahaa tabartooda la dhaqaaqi jireen oo haddii laba bilood saddex bilood wax loo keenin intaasi intii loo keenay bisha hore ayay isticmaali jireen marka waa la dhihi karaa
oo wadamadii maxaa ugu baaqinaya waxaan ugu baaqaynaa iyo kuwa ayaga naftooda haysta ee, labaduba ile dadka muslimiinta waa taraabud way isku xidhan yihiin qofka muslimka ah kan kaloo muslimka ah waa sidii guri dhismihiisoo kale u isku yahay guri dhismaha haddii qayb la siibo qaybta kan la dhaafay qaybtii la dhaafay waxaa weeye ma sii taagnan karto mar male marka dadka muslimiinta si isku caawiyaan kalbunyaan sida dhismaha oo kale waxaan ugu baaqaynaa marka dadka masaakiinta ah inta wax haysato inay soo caawiso dal iyo dibadba waxaa marka maaragtay meesha joogaan hada bilaa tawfiiq intaan ku dhex jiray kuurgalka xaaladda nololeed ee dadka halkan ku dhaqan iyo barnaamijkan waxaa igu soo xoomay bulsho badan kuwaasoo quudaraynayay in la caawiyo oo xitaa waraysiyadan u malaynaya in cunno iyo gurmad kale loo fidinayo balse naga codsaday inaan cabashadooda gaarsiino muslimiinta kale ee alla waxsiiyey maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab
hagaag wuu mahadsan yahay aad iyo aad wuu mahadsan yahay eh, weriye baaruud oo warbixintaasi inooga soo diriyay xeryaha qaxootiga dhadhaab dhegeystayaal Eh, sidaad kusoo maqasheen kusoo dhaweysteen oo dadkaasi iyo halkaasi ku sugan eh, iyada oo xaaladaha kala duwan duruufaha nololeed iyo sidoo kale eh, qiimaha nolosha oo sar u kacay abaaraha iyo waxyaabaha lamidka ah xanuunka covid nteen saameynta ka dhalatay iyo si guud arrimahaasi oo dhan dhibaatooyinka isbiirsaday oo haysta dadkaas iyadoo bisha barakeysan ee ramadaan ay foodinu kusoo hayso maalmo keliya ay ka harsan yihiin in warbixintaasi in la wadaagayna dhegeystayaal eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan oo qodobka amaba eh, wicitaanka tooska saaxiibada soo beegsan karaan ee qodobkan markaasi barnaamijka daqiiqada ugu dambe fursadaan u siinino waa dhankaasi iyo sida loo xaqiijin karo in dadkaasi iyagu ee goobaha ay ku sugan yihiin iyo in la xaqiijiyo dadka iyagu tabaalisan iyo habka markaasi lagu tabaaleyn karo mar lagu aan rahde taakuleyn karo ama lagu caawin karo dhegeystayaasha ayaan doonaya inaan dabcan daqiiqadaha soo harsan ee warka ka dhiman inaan fursadda u siino barnaamijka si ay qayb uga soo noqdaan iyadoo sidoo kale aanu la wadaagnay xaaladaha markaasi arrimaha gargaarka iyo arrimaha abaarta si gaar ah soomaaliya warbixinada ku saabsan ee ee ugu dambeeyey xogtii ugu dambeysay ayaanu eegeynay bal dhegeystayaasha qadadka ku jiro haddii aanu siino fursadda ee si barnaamijka ah ay qayb uga soo noqdaan dhegeystaha ugu hore halow star f m hagaag
waa tahay idaacadda star f m codta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa tahay mascab ismaaciil iyo yuusuf bakad ayaa barnaamijka si wada jira dhegeysta u daadinayaan dhegeystayaal iminkan aan soo qabtay mid ka mid ah adeega qaybta barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal dhegeystayaasha qaadka telefoonada iminka aan siinayna eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal sida muscab uu sheegayba arrinta markaasi baaruud uu ka dhawaajiyay waqtiga markaasi iminkan bisha afraad ee ramadaanka si toos oo u bilaabanaya dhegeystayaal bal haddaba sidee ay nolosho iyo weliba deegaanada warxaladan waqtigan adag ee markaasi kuleeladaha ay jiraan dhegeystayaal abaarihii markaasi iminkan iyo weliba iyadoo markaasi bishan afraad ee soo socota gu-ah markaasi roobkooda markaasi aadka loo rajaynaya dhegeystayaal laakiin waxaa- waxaasoo dhan waxaa ka daran dadka markaasi abaaruhu ay aadka u saameeyeen dhibaatada iyo culeysyada kala duwan ee aadka ula kulmeen iminkan markaasi ba- barakacyaasha ku ah weliba kuwa qaxootiyada markaas iyagana ku nool iyo sidoo kale kuwa xaafadaha ayagana markaas aan la ogeyn kuwa gaariso meelaha markaasi tuulooyinka joogaan iyo sidoo kale kuwa wajeer kuwa mandheera tuulooyinka kala joogaan haddaba yaa kuwaasi miciin oo ah yaa u maqan oo adiga markaasi ka ahayn ilaahi subxaana watacaala dadkaasi ayaa markaas u baahannahay dhegeystayaal sidii markaas wax loogu gaarsiin lahaa gurmadna loogu fidin lahaa si markaasi noloshooda caadi ay ugu sii noqoto oo nolosha ay si caadi ugu sii dhamaystaan arrimaha afurka dhegeystayaal iyo weliba arrimaha gargaarka kaalmada dadkaasi si loogu caabin lahaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal ma aha inaan ku leenahay eh, halkan lacag kusoo dir ma aha dhegeysa laakiin waxaan ku leenahay sidee loo caawin karaa sidee loo gargaari karaa sida bisha barakeysan ee ramadaan looga bixin karaa dhegeysa wadiiqadee wadadee loo mari karaa dhegeysa waa arrinta markaasi saaka miiska inoo saaran halkaas baan u fadhinaa aniga saaka aniga muscab ismaaciil war farxaad leh shirkada isgaarsiinta eetel ee markaas ku keenta adeega xawliga ee dheer fog eetel haatan waxay sii xoojisay adeega fog oo aad markaas ka helaysa ismamaalada kala duwan ee dalka adeega fog wuxuu markaas ku siinaa adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan aad u isticmaali karto haddaad markaas muuqaalo ka daawanayso qaybta youtube-ka facebook instagram-ka telegram-ka mid markaas kaago ee ka istaagaya ma ahan dad wax markaas soo- soo dejisanaysa sidoo kale kuma dhibaayo ku- waana mid markaasi wax waliba aad kaga maarmi karto dhegeystayaal oo baahidii waxyaalihii markaasi aad qabtay ka xaqabtirayo waayo maba aha mid culays ah dhegeysta maanta ku biir qadka telefoonka casriga eetel oo teg laanta kugu dhiba eetel soona qabsan lafta eetel xasuna waxaa markaasi lagaa doonaya inaad te- markaad tegeyso oo soo aad qaadanaysa lafta eetel iska hubi oo iska qaadanin lafta eetel hadduu markaasi ahayn four g eetel hadduu ahayn halkaas iskaga dhaaf war iska weydi waxaa dhahda warta eetel four g ma yahay hadduu haa ku dhaho la sibood laakiin hadduu ku dhamaya waa meeshaasaa laga heli mm, mm, raali noqon saaxiib anay ima tilmaamay sida ka gudub internetka ee telefoji wuxuu markaasi kaa caawinaya inaad waxyaalo fara badan ka daawato qaybta markaasi youtube-ka wax weliba markaas aad ka baran karta xirfadaha ah, sida isqurxinta cilaansaarka arrimo dhowr ah markaasi halkaasi kaga baran karta haddii markaasi saaxiiba eh, saaxiibta ay ku ciili jirtay ay ku dhihi jirtay saaxiiba maanta waa mashquulsanahay yacni waxaad- waxaa mararka qaar waxaa laga yaabaa inay kaa xasado ama xasid ay kugu noqoto gabadha inta wax ku bari lahayd isqurxinta cilaanka sidii marka qara- cilaanka laiskugu- laisku saaro sida makabka laiskugu mari isqurxinta waxaas laga yaaba inay gabadha kaa xasido laakiin waxaan ku leeyahay xasid iyo sheekadaasi maantaba albaabka hoosta ka xira sidaa youtube u daawanayso oo laisku qurxinayo indhakuulka si loo marsanayo afka si loo gudubsanayo sida boodharka loo marsanayo sida ah, yacni ah, kareemka ice cream mala kareemka sida loo marsanayo howlahaas oo dhan sida aad isku marmarinayso ayaa marka dambada ka- adigaa ka baranaysaa s- waxaad noqonaysaa qof markaas mutacaalimad ah guriga markaas adigoo jooga ayaa halkaas kaga shaqaysanaysaa waana qaybta markaas shirkada isgaarsiinta airtel xabaarihiisu aad ku dheera foji oo markaas kaaga caawinaya dhegeysan maanta waa iska hubi qabso dhegeysa war farxad leh ee markaas ku helaysaa dhegeystayaal haddaba intay joogtaa halkay ku sugan tahay waana sidii adeega shirkada isgaarsiinta airtel foji dhegeysta goormaa si wanaagsan aad uga faidaysanaysa waa su-aasha meesha taale waa goorma waa markaad haysa telefoon sida oo kale muscab telefoonkiis weli ma aragteen hadayaa telefoonka oo aad wadato wax walbaad kala soconaysaa xitaa kuma dhaafayo elbriqsiga qofku wuxuu soo dhigo dunidan joe biden hadda wuxuu saa usoo dhigo isla markiiba ishaa saa usii marinaysaa wixii yuusuf bakad uu ku hadlo isla markiiba dhigtaada maqlayaan adiga waa hodar horumartee maxaa markaasi dib iskugu sii celinaysaa saaxiib maantaba telefoonkaa soo qabso kadibna shirkadda isgaarsiinta ee telefoji ehli saaxiib la noqo dunidahan way casriyoodee adigana gadaal dib ha u guranin saaxiib dadkaa ka dambeynin bal iminkan qaadka telefoonada dhegeystayaasha siinayna bal qodobka saaka diirada markaas aan ku saaran nolosha markaas qaxootida oo sidoo kale aad u adag iyo weliba waqtigan bisha barakeysan ee bisha afraad ee soo socota taariikh laba ayaa markaas aad loo saadaalinaya haddaysan saddex ahayn ama kow ahayn laakiin dhegeystayaal arrimahaasi hawsha way ka duwanta sida adiga u malaynayso adiga hadduu burkaada ki- eh, eh, uu ku yaalla iskortada ay ku taalo dad ayaa markaasi haysanin xitaa wixii laga yaaba saaka hadda aan kula hadlayo in ay wallaahi iyo bilaa aysan laga yaaba in waxba aysan karsanin iska joogaan oo rabbigooda iska qabaan ay rabbi wax ay ka rajeynayaan laga yaabaa duhurka ay leeyihiin insha allah waad qadaynaysaan ayagoo xitaa waxba aysan haysanin laakiin adiga waxaa laga yaabaa maanta inaad wax haysato wixiina markaasi saa rabta aad u isticmaalaysa sidaad doontana aad u isticmaalaysa haddaa rabta waad daadanaysaa haddaa rabta ridaasi ama ceesaanta guriga ama een, rida kugu xiran baa laga yaabaa inaa maanta siilayso wixii aad soo hambaysa siisay laakiin dadka ma ogid waxay dhibaatada ay ku sugan yihiin dadka abaaruhu aad ku saameeyeen qaxootiyada ku sugan dadka barakacayaasha ah dadka meelaha tuulada sugan waxaas warkamaysa adiga laakiin taada oo keliya ayaa ka socotaa waxaa kale dan kuma ah soo maahan hadde bishii baa soo gashay ramadaan ee maxaan qorshaynaa maxaan tiloobo qaadnaa sideen ku gargaarnaa bal adiga bal fikirkaada taladaada bal soo gudbi dad karan ha maqlaan ha dhegeystaan bal qiiree dadka waa arrin loo baahan yahay saaxib qadka telefoonkaa siinayna muscab dhegeystayaasha aad ba usoo beegsanayaan doonaan barnaamijkan ay ka qayb qaataan dhegeystayaal war qadka telefoonka muscabow
salaam waraxmatullahi barakaatu bakadow sa waa fiican tahay bakadow waa fiican tahay soo dhow soo dhow walaal waa fiicannahay maasha allah magacaaga halkaad inaga soo wacayso
axmed cabdullaahi baa la yidhahdaa halkee wada joogta masalani baan deganahay haye barnaamijka adaa u guda gasho
barnaamijka haddaan hor ugala ugudagalo dadkaas caawinaad xoogan bay u baahan yihiin ummadda islaamka meel ay joogaanba in loo gurmado waaye marka bisha ramadaan haddana khaasatan waxay u baahan yihiin caawinaad xoog leh dadkaas warkooda waan maqlahaynaa laakiin waxaa rabay aan kale inaan kugu darsado nin yahow dadka bahal sokor la yidhaahdo ayaa dhumin haysaa marka ayaanta dhoweyd waxaan ka dhegaysanhaya idaacadda adigoo sheegayso sokorta waa cayuun ilwaay dadka ayagoo wada gogo-eenana lagu keenaya hadda qur-aan lagu akrinaya meeshiid inaad maqlahayso ma ogi dadka qur-aanka saaraa waxaan ogaaday waxaan sokor lagu leeyaho in ay il ay tahay waxa goynahayo isha dadka goynahayo waxa lagu keena qof intaas oo faashad ah ay saaran tahay isla wada go-een markaad qur-aanka ku dhawaaqdona dadkiaa ka dhex dhawaaqay intaasoo qofkii waba kaaba muluq qofkii asag ahay sakaraadka ahay waa kaa bogsaday muluq aad Waxaa kale oo aad baad sheegay umahadsan dadka tahay dhaxaanta iyo shukran shukran waa mahadsan tahay baahaha aad baad umahadsan kasoo tahay dhacdhacaayeen aad baa umahadsan tahay dabcan dadkana waa inay sokorta markaas iska fiiriyaan intay so- ramadaanka uu soo gelin dhegeystayaal een, sokortaada halkay gaarsiisan tahay waa inaad markaas aad la socotaa oo dhaqaatiirta la kaashataa haddii bisha barakeysan ee ramadaan ay soo gasho dhegeystayaal waxaa Maanta- sidoo kale Mhm.
jira talooyin eh, dabcan aan soo gudbin Aad doono iyo aad.
xilliga Mhm.
ramadaanka Mhm.
oo ku saabsan eh, qaabkaasi Aad iyo iyo aad.
sokorta iyo waxyaalaha la midka Mhm.
iyo cunnada si loo cun lahaa si loo afur lahaa iyo cunnada lagaa doono inaad cunto oo qeyb ay ka tahay sokorta iyo sidaas ka yareen lahayd dadka sokorta qabyaguna Aad iyo aad.
sida ay u soomi lahaayeen Mhm. Mhm.
ayaa soo socda laakiin maanta waxaan isweydiina dhegeystayaal maxaa naga go-an aniga iyo muscab maxaa naga go-an adiga dhe- dhegeysanaya maxaa kaa go-an sideen tilaabo ku qaadi karnaa sideen ku gaarsiin karnaa dadkaasi sideen isku xilqaami karnaa maxaa kaa go-an maxaa dadkaan ku gaarsiin kartaa sideen isku abaabuli karnaa sidee hal ku noqon karnaa dadkaasi bisha barakeysan si qurux badan jawi degan reereen raaxo leh inaan markaasi kaga bixino bisha barakeysan ee rabadaan waa sida fikirkaada adiga aragtida dhegeystayaasha dadka telefoonkaad ku jirta soo dhowow
dalbuna iska gaabi raadiyahaas naga dhegeysanaysa daaradda barnaamijka inaad ka qayb qaadato
ani geedi karbura geedi soo dhowow halkee ku sugan tahay
karbura karbuna halkee ka tirsan tahay karbuula
daanyare oon soo dhowow haye
dadka dadka wax ilaahay siiyo waa inuu dadka u saacideeya
dadka ka- iska daa adiga iska hadal dadka kale ka- ha ka hadlin adiga taada ka hadal maxaad qaban kartaa sidee aad ku kicin kartaa dadka kale dadka kale ha ka hadlin adiga taada ka hadal maanta baandiyana reer baandiya reebaadiyaha xoolaha laga yaaba inaad leedahay nafba kaa go-an oo he- inaad neef bixiso ari ah oo aad leedahay dadka maanta waxa loogu qabto ma kaa go-anta mise waxaad leedahay dadka waxaas- dad kale ha waxa usii qabtaan waa waa maanta anaa wax soo dhaqeebta bas marka taada ka bilaawo ta- mar aniga waxaa dhahdaa safarta wax baa ii qorshaysan tilaabadaasaan rasamirno sidaas sidaas ayaa igu qanacsan bal horta dadka wax u bilaabo bal horta waddo u fur dadka dadka kale ha ku ordina waa tahay aad umaadsan dhegeystayaal si xigaha qaladka telefoonka siinaya dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan Ee, dhegeystayaal gabagabadii ee, qeybaha dambe warkii ayaa maqli doontaan ee, tobankii barqanimo laakiin dhegeystayaasha qaadka telefoonadaan siinaya star f m soo dhowow codkaada kor u qaad assalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu fakad iyo musxab baan salaamay saaxib waa ilka casoo gaaraysa haye alxamdulilaahi waan fiicanahay jawiga jawi degan haddii aan barnaamijka u gabagala aha aniga waxaan dhihi lahaa horta idaacaddu saaran waxaa horaan waxaa u furnay lambara oo dadka masaakiinta lagu caawiya u furnaa sax waxaan dhihi lahay toban shilin adiga tobanka shil adi lacag kula aan kula ahayn iyaga dadka dadka lacag bayna tahay mhm wallahi istaaga mar hore oo ummadda saaxiibkiisa allah ha barakeeyo guryaasheeda iyo maamulaasheeda waxaan dhihi lahay sidii horaan iyada ay ku taageeri jirtay baa aan waxa lagu taageero oo adiga aad tobanka shilin haddii aad dirto akaunta adin aakhiray wax kugu noqonaysaa dadkaasna ay tobankaasna dadkaas ay u baahan yihiin. Ah, waa ani ah, toban qof oo min toban shilin ah, waa ugu maalintaa qolo daas la diyaara
aad baad umahadsan tahay saasaan dhela saaxiib saasaa lagu caawin karaa dee qof walbana jiiraankiisa ka war hayaan dhela saaxiib waa salaamu aad baa mahadsan tahay ilkacase gaarisa hallo star f m asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma
waan salaamaya walaalaha jaad dhammaantiinba maca dhegeystayaasha waanu kaa qaadnay
waqooyi waayo walaalkaan kuga jaara aan kusoo dhaweynaa ruqya
walaalka arrimahaas waxaa looga gudbi karaa horta ummadda ilaahay baa isdhexgelaya qayb waxaysatay qayban waxaysanin waan maqlaya maxamed baarood wiilkaas maasha allah sax
waxyaalo aad u xanuun badanaad soo jeeda wiilkaas Mhm, marka dhaga hadda abaarihi arrada dhanqabsaday oo macnaha dhib meel kasoo jeeya oo taagan yahay haa qofka marka de- meel kasta oo macnaha dhibaatooyin ay ka jiraan ummadda wax haysatay ummadan wax haysan unbaa loo kala qaysan yahay sax
mar kolley in laysqabiyo garab qabto oo macnaha aada laisugu naxariis unbaa looga gudbi karaa dheelay walaal waa in kala mar kale aad ba mahadsan tahay Eh, ruqiya wajeer iyadana ay mahadsan tahay Eh, dabcan eh, warbixintaasi aad maqasheen oo soo dhageysateen warbixinta dhadhaab eh, baaruud eh, dadkii halkaasi ku sugan eh, qaxootiga ah Eh, waa dad iyagu tabaalaysan si la mid ah iyaga keli markii laga soo gudbo guud ahaan eh, dalka iyo weliba geyiga soomaalida ee dalalkooda dad intaasi iyo kasii daranba ah waa ay joogaan xilligan weliba abaaraha ramadaan ayaa soo galay sidoo kale aan ogsoonnahay in maalmo kooban ay ka harsan yihiin arrimahaasi iyo xaaladaha ayaanu ka hadlayna dhegeystayaal sida dadkaasi loo identify garayn karo ama loo aqoonsan karo iyo wax lagu caawin karo hallo star f m
الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة
الحمد لله حسن وكاسة واحد مقالة جارسة waa kusoo dhaweynaa xasan
aad baa maasanta walaal haye barnaamijka u gudagal haddaan barnaamijka u gudbo ana fikriya hadantii waxaan ka dhiman lahaa
ka xumahay xasan qadka ayaa ka go-ay waa ka gudbaya dhegeystayaasha kale haddii aan siiyo ay qadka ku jira mar kale star f m hallow soo dhowow السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة
وعثمان أبو شوف waa kusoo dhaweynaa cusmaan
aad baan u dhowaa horta waa maasantiin waa aad ka hadashay wax wanaagsan weeye aha
horta mar kale waxaa dhihi lahaa ilaahay alla qabsado mhm
bisha ramadaanna ilaahay nabad ha noo dhalay waxyar baan ka haray insha allah
bisha waa lasoo dhaweeyaayo qalbi furan iyo diyaargarow baa lagu soo dhaweeyaayo khayr ha
inta islaam oo cafaan qabtan hasoo intaan dhihi lahaa qofkaan macduur ahayn sax
waxaan marka intaas ugu gudbi karnaa in layskaalmeeyo laysu naxariisto kow marka hore xag waxa kugu leh dariskaada ha
iyo raximka adigu qaraabada ku ah sax
dariskuna oo maalinta layama waxa la isweydiinaya asaa ugu horeeya ha
dadku waxaad maqashaa markii hadda dadku isku mid maaha dad baa ilaahay xoole siiyo haysta aha laakiin xoolaha waa imtixaam oo adigu dee lagaama jecla kan kale sax
waxaan maqli marba xoola dhacay suuq markuu gurtitaasoo malyan baa gudatay waxaa laga yaabaa dadkaas ayagoo waxba kala bixin ay ka dhex baxaan adduunyada aha
dadkaas marka ilaahay xoolaha siiyey een, xoolaha waa imtixaan waa loo dhiibay lagama jecla kan kale bisha ramadaan inay sadaqaystaan weliba ramadaanka waxaa la sheegay bilaha kale sadaqadiisa waa ka ajir badiya ka fadli badiya aha
nabigu calayhi salaatu wasalaam baa la yidhi ajwad annaas dadka kale ugu wuxuu ahaa deeq badan mhm bisha ramadaan waa kasii dheereen jiraa layidhi sax
xoolaha marka ramadaan kaa bixiso xoolaha kale waxaa sii ajir badan rasuulilah si aad loo labraa xoolaha ay bisha ramadaan sii bixiso mhm
marka ninkii xoolo haysto xoolo waa imtixaan lagu dhiibay inaad iska bixiso ad hormarsataa ku khayr badan sax
marka waxaa leeyahay laysu naxariiso ilaahayna ha laga baxo subxaana watacaala ishana ha la soo qof kasta oo caafimaad qabo oon macduur ahayn dadka dariskaada inaad raashin ka daadanaysa laga yaabaa inaad ka dherasto asagana u baahan yahay mhm adduun iyo akhire waxaad faa'ido ku gaari kartaa oo ilaah kugu barakayn karaa waxaad ka heli kartaa inaad wax sadaqaysato maxaa yeelay qofka hadduu marka wax sadaqayso waxaa la yidhi dembigaada dembi markuu holacay haddii lagu soo dama sooma mhm saasaa loo damiyaa sax
ilaahay ha laga baxo dadkana ha loo naxariisto ninkuu heli karo aad baa mahadsantahay udhixi dadku bisha ramadaanna aad ilaahay ha la caabudo asalaam calaykum waa hagaag waa mahadsan yahay cusmaan dhegeystayi ugu dambe fursadaan u siino ka hor warka barqanimaha ayuu ahaa Eh, dhegeystayaasha dhammaan iyaguna ay ku mahadsan yihiin eh, sida wanaagsan ay qeybta uga soo noqonayaan barnaamijka eh, dhanka iyo arrimaha gargaarka qaxootiga banaadamada ku guda jirnaa waa hagaag dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkan soo gaaray muscab ismaaciil iyo yuusuf bakad barnaamijka daadinaya arrimaha gargaarka binaadamada qaxootiga iyadoo markaasi dhegeystayaasha ay qeybka markaasi ka ahayeen inkastoo haddana qeybo ka qeybaha markaas ugu dambe dhegeystayaasha aan siin doono Eh, bal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan waxaa soo dhegeysan warbixin markaasi uu soo diyaariyey maxamed baaruud xuseen haryaha qaxootiyada dhadhaab iyo weliba dhibaatada iyo weliba baahiyaha kala duwan dadka ay markaasi kala sheeganaya iyadoo sidoo kale ay ugu soo gashay bisha barakeysan ee ramadaan ee bisha soo socota labadeeda markaasi la saadaalinayo ama la filayo in markaasi dadka ay afxirtaan hadduu ee bahar raali ka noqdo laakiin tan ka hore maxaa markaas aan ugu talagalnay maxaan isku diyaarinay see qaabkee ugu diyaarin karna anaga yaanan iska hadlin hala haddii aan wax aan haysano maxaan ugu talagalnay dadka dhibaataysan kuwa markaas gabdhaha singol maadaga ah kuwa eh, dabcan gabdhaha reerka lahayn ama qoysaska leh gabdhaha markaas agoomaha laga yaaba inay raggooda eh, caruurta ay dabcan aba aysan een, abooda u dhintay dabcan waxyaala fara badan aan isweydiinaynaa haddaba sidaan aan ku gargaari karnaa ama aan u taag- aan u takuleen karnaa caruurtaasi anigoo markaasi gargaarar fara badan aan u samayn doon aan u samayn karno dhegeystayaal qaabkee wadadee aan u mari karnaa wadiiqadee dhegeystayaal adiga kaa go-an ama wadada saxda aad u mari karto dhegeyste haddii bisha barakeysan ee soo gab- ee soo gashay dabcan gebgeb iyo orod orod ma loo baahno laakiin maxaan is- sidaan isku xilqaami karnaa sidaan isku baraarujin karnaa se nafsa anaga markaas uga dhaadhicin karnaa aan uga gadi karnaa aan dhihi karnaa saaka wax baan u qaban karnaa ilaa markaasi bisha barakaysan aan si wanaagsan oo qurux badan ilaa xitaa ciidda si wanaagsan ay ugu ciidi karaan dhegeystayaal aan ka gaarsin maqaamka heerkaas aan ka gaarsina dhegeystayaal ila anaga nagu hoosnool yihiin way noo baahan yihiin annagana berri baan u baahannahay waa la isku baahan yahay haddii maanta iga haysanin berri way haysan karaan hadda adiga maad haysato berri ma haysanaysid dabcan wixii waa saa iskee dabcan warbixin waa maqlaysa nin shan boqol oo xoolo lahaa oo ari ah ayaa ilaahay subxaana watacaala abaaro keli ah kaga qaaday haddana wuxuu markaasi eh, dabcan ku jiraa haryaha qaxooti dabcan wuxuu ku jiraa am- kaamamka muqdisho dabcan maxaa keenaya shalay taajir buu ahaa maantana xoola ma hayso dabcan arrimo fara badan baa la rabaa maskaxda qofku inuu iska weydiiyo is su-aalo maxaan qaban karaa maxaan ka saacidi karaa sideen isku xilqaami karnaa sideen dadka u dhex mari karnaa anigoo wax u qaban karna dhegeystayaal laba qof laga yaaba maga- magaalo waliba inay shan qof iska soo saaraan issoo xulaan isoo eh, dabcan mutara- mutaracaadkan eh, mutu- eh, inay is- is- yacni isxilqaamaan iso soo saaraan dhihi karaan bal dadka baan dhexkacaynaa anagoo dadka aan garab siinayno dadkina aan garab istaagayno ha dareemaan ha haystaan adigana ilaahay ajir buu kuu qoraya saaxiibayaal waqtigan waa la iskaga baahan yahay waa la iskaga fadhiyaa cid weliba maanta in lacdal wax lagu tilmaamo ma aha saaxiibayaal hawsha way adag tahay laakiin marka hore waxaan ku leenahay dhegeystayaal haddaba eh, shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay ku leedahay een, saaf saaxib waxay ku leedahay fadlan xaqiiji macluumaadka diiwaangelinta telefonkaaga maamulka isgaarsiinta dalka si ay dhammaan macaamiisha ka doonaysa in macluumaadkooda xaqiijiyaan si loo hubsado in qof waliba lambarkiisa iyo mac- iyo macluumaadkiisa ay- ay ay isleeyihiin sidaas awgeed waa dembi inaad markaasi soo xaqiijiya macluumaadka diiwaangelinta telefoonkaaga dhegeys waa amar markaasi kasoo bixi dowladda waxaana markaasi lagaa doonaya inaad si habsami leh markaasi uga hogaansato si aad markaas ugu sii raaxayso adeegyada shirkadda isgaarsiinta safaricom muhiimadda markaasi loo xaqiijinayo ayaa ah in markaas mararka qaar laga yaabo in qof markaas dembi gala asagoo adeegsanaya macluumaadkaada laakiin aansan ka warhayin maanta oo lagaa digaya inaad markaas taxadir feejignaanteeda aad samayso waxaa markaas lagaa doonaya inaad ka digtoonaato kuwa markaas kugu yaray inaad diiwaangeliso telefoonkaaga iska hubi oo iska ilaali dadka noocaasi ah dhegeysta ee keliya iibso telefoonka nooca ah markaasi dukaamada ay iibiso ama dukaamada safaricom ama dukaamada markaas macquulgalka suurtagalka wakiilada safaricom balse marnaba ha ka iibsan dadka markaas telefoonada ama lafta safaricom wareejiya dhegeysa kuwaasoo laga yaaba in dambiye markaas ay ku horsadaan dhibaato ay ku adiga aan markaas kasoo kabsan karin ay kula kacaan maanta lagaaga digaya iska ilaali oo ka- eh, ka taxdar ka digtoonow saaxiibayaal ka- maanta waqti baa haysataa fadlan xaqiiji diiwaangelinta telefoonkaaga maanta gaar dukaanka safaricom ee kugu dhow si telefoonka markaas lagaa xaqi lagaaga xiran oo iska xaqiiji dhegeystayaal haddaba safaricom eh, halkaas ay ku taagan tahay si ay ay markaas iskaashanaysaa mala socotaa in meelaha di- eh, tuulooyinka meelaha fofog imika in lasoo gaarsiiyo ee telefoonji qadka xawaariisku aadka u sarreeya maanta fursad ay haysta ka faa'iidayso dhegeysana soo wac noo sheeg waxaa markaas aad kaga faa'iidaysa shirkadda isgaarsiinta etel waqti ay haysataa maanta haddii in badan markaas aad ka cabi jirtay dhibaato markaas aad ka sheegi jirtay laakiin maanta iminkan waa laga hormariyey oo markaas waa dabcan baahiyadii waxyaalihi markaas ah ah qabtay ee laga xaqabtiray oo markaas iminkan baahi ugu dhowlay farti aad qanin jirtay ciil og waxaas iminka waa sacab ay ku dhaaftay iminka dunidana baa la socotaa oo la jahan qaadaysa telefon smartphone oo keliya haddaa baali- haddaa markaas baadiyaha joogto oo magaalada lala jirto telefon keliya smartphone ayaa markaas kaa maqan laakiin markaasna markaad magaalada imaato ayaa si qurux badan fiican ayaa markaas u u qaadan ga- doontaa adigoo ciddaa doonto markaas video call ama aragtida iskaa wici kartaan adigoo qofka mara fog kaa jira dhegeyste haddaba haddii mascab telefon in badan uu kaa qaban lahaa laakiin baadiyaha markaas adigana aad joogto wuu kugu dhegeysanaya maalin bal video call marka wa- aad ka soo wacdo markaasuu kaa qaban uu yaabi doono wuxuu dhihi war ninkii geeli baan ku ogahay maxaa maanta video iga soo wacaya marka ninkii show magaaladu soo galo show ninkii marka waxaa laga yaabaa hami inuu ma- ma- ninkii muscab aha galabo marka saaxiib waxaan ku leeyahay telefoonka soo qabso adigoo markaasi la jahan qaaday shirkadda isgaarsiinta ayaa telefoji gabagabadii aan soo gaarnay
agaag Eh, eh, dhegeystayaal barqa wanaagsan eh, sidiisaf uu sheegay gabagabadii aan soo gaarnay daqiiqado kooban ayaa noo harsan waxaanu ku guda jirnaa waa inaan barnaamijka soo gabagabayno soo afmeerno balse intaasi ka hor waxaan doonaynaa in saaxiibo kooban aan la jaanqaadno fursaddan u siino barnaamijka si ay qeyb uga soo noqdaan iyadoo aan ogsoonnahay inaad waraysiga iyo warbixinta aadkii aad ku xiiso badneed ee kasoo nagala soo gaa naga soo daray dhanka iyo qaxootiya axriya qaxootiga dhadhaab aad soo maqasheen ama soo dhegeysateen xaaladda si guudba barnaamijka aan uga hadalno arrimaha gargaarka baniaadanimada iyo qaxootiga maantana iyadoo bisha barakeysan ee ramadaan ay food inagu soo hayso waxaanu leenahay sida loogu diyaargaroobaya dadkaasi in loo taakuleyn karo loo identify gareyn karo amaba iyagu dadkaasi loo xaqiijin karo in ay yihiin kuwa si la mid ah sida adiga aada u soomayso ay u soomaan dhegeystayaal iyo qaabka ugu habeen wax adiga aada u suurtagelin karto iyo sidoo kale bulshada dhammaantooda bal wicitaanada tooska dhegeystayaashan kusoo gabagabeynayno haddii aan mar kale fursada siino eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystaha qata ku jira fursadda haddii aan siiyo star f m halow hallo star f m hallow dhegeyste waxaa mahay qadka ayuu dhex horday dhegeystahansi waan ka gudbaynaa saaxiibka xiga ayaan siinayaa fursadda si qeyba uga soo noqdasna barnaamijka star f m hallow hallow dhegeyste alaykum calaykum salaam waraxma
maxaa maxamed cabdullaahi nino barquuqe waan kusoo dhaweynaynaa maxamed waa fiicanahay horta intaan mamluuca u gelin hal yar baan adabkina uga faa'iiday haya waxaan safaricom hal isdiwaan geliyay dadka ay ay ugu wacayso anigaba horta inta ka hor i qabsatay haye
idkaarka waa iga dhumay marka safaricom baa tegey marka idkaarki baa marka ayaan soo ceshanay waa la fiiriyey marka la fiiriyey maxaa la ogaaday inaa mobayl ani aan isticmaalin oon lahayn lagu rejiskaray haye oo dad kale ugu rejiskaray haye
marka maxaa la yidhahda dadka haliska fiiriyo mobaylyada inay kabaanada maxaa la arkaa inay lambarkiisa la qaatay inay la qaatay kaa dhumay oo lambara kale lagu rejiskaray rag kale uu wato dambiye ku geli karo marka taa iyada waa sax haliska fiiriya la yidhahda dadweynaha si wanaagsan midda kale awaarbada usoo noqdo meel kasta horta awaar baa ka jirtaa dadkii adi haddaa shalay waxay haysatay maanta ninkan wax maayso adna beri bay kaa tegi karaan marka dadka waa waa waa dad waa islaam soomaaliya baa soo in horta lasu naxariisto meesha horta ku jirtaa sax mideeda kale masaajidaha iyo culamada waxaan dhihilahaa jawaabo iyo waxa la dhigo ninka kiilaha heli kara ninka heli kara nuskiilaha ninka rubac heli kara saa ha loo guro wax inaad wax badan bixiso maaha waa wax inaad bixiso haddaa toban ruux oo min kiila keenta meeqay noqon cid idin bay deeqi sax
sicir barar baana jira hadda kiilihii booshadan wuxuu maraya boqol shilin kii burka ahaa boqol iyo labaatan bariiska isagana boqol iyo konton sokorti boqol iyo konton wa wax gooma jir lacag waxay kuu taray malo maanta wax kuu gooni marka ninka miskiin ah oo wax gadan lahaa maxa wax wax haysin muxuu gadan karaa bas waa male waxuu gadan kara malo marka dadka inuu isgarab qabtaan maxaan sheegi maxaan sheegaa laakiin isgarab qabta oo isku naxariista oo ilaahay yihiin inta midhaaf ma kusii marka waan ku qalan walaal aad waa mahadsan tahay maxamed barquuqe star f m hallow hallo star f m
abo cismaan kawri kusala mar labaad soo dhowow
arrintan aada hadda safaricom ay diiwaan gelaysa sheegayseen yaraba su-aal inaan kaa weydiiyo oo markii darada ka maqlay haye
qofku dee ama a d giisa sharcigiisa way islahaayeen lambarkiisa ama alinkiisa waa dara kujigaray haye
marka inuu dad ugu fir waa macquul laakiin oo dee sida ilmahaado kale waxaas marka ma taas ma dhib bay leeso caadi ma qof caadi adiga aada garanayso dabcan oo i d ama kibaano qabin way sameeyaan waa iskugu furaan soomaalida
maya de waxa ilmahayga oo kale ugu furay ha laakiin dee dad ka baxsan maya a dad waa caadi waa intaas qof waxaa la diidayaa dabcan qof hadhow ku sameynaya criminal act waa ku sameeya de waxaa isle sharciga iyo lambarkayga waa isleeyihiin weligood ba islahay
marka ha muhiimadda cusmaan muhiimadda waxaa la diidayo waxaa weeye in qofkii aada ugu furta dhow uu leenkii magacaaga ku register garaysnaa ama i d-gaaga uu qaladaad ku sameeyo ama wax ku ama wax ku dhaco sidaas si i d-gaaga magacaaga usoo boodayo ama loo arkayo aad ba mahadsanta cusmaan dhegeystaha ugu dambaan siinayaa star f m hallow
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
walaalow horta caliginayo dhadhaab jooga weeye waxaan leeyahay muslimiinta isku gargaaraan bisha ramadlaan dadka masaakiinta loo gargaaro kuwa xoolaha reebayana waad ka dhimanaysaan biri reebina xoolaha dadka masaakiinta siiya maanta dad baa akoontiyadoo la buuxo ayagoo buuxana ka dhiman doono hadhowna meydka la odhan doonaa marka waxaan leeyahay dadka masaakiinta ha loo gargaaro walaalayaalow dadka muslimiinta ha isku gargaaraan baan leeyahay asalaam
wacalaykum salaam caliganay wuu mahadsan yahay ee dhankaasi iyo ee dhadhaab aynu la soo xiriirayay qaxootiga Ee, dabcan waxaa moodaa weli in hal dhegeysto kale uu yaharsan yahay fursadaan u siinayo barnaamijka balse mar kale yuusuf dhegeystaha qadka ku jira ee ugu dambeeya ee iminka fursadaan u siinayno barnaamijka star f m hallow hallow star f m wacalaykum salaam waraxma magacaaga inoo sheeg
maxamed cabdillaahi joogan maxamed waa ku soo dhaweynayaa axmedow codkaagana sar u qaad
haa biyahaas sareen u qaado oo baroosh ku guda gala aha
Ee, horta abaaraha waa jiraan ilaah baa laga dhisi karaa gacanta ilaah baa lagu dhilkaa ha
marka ee, muslimiinta in ay iscaawiyaan waa isku saabisha badnaan maadaama ay barakada makaarkada yeega mhm
marka adigoo baahan in ma maaqaanin kalin ay gargaareen rashiid kaloo kusoo baabiyo qofku markuu baahan uu siiyuu ajir la keenayaa saas sax sax
marka inna waxaan leeyahay muslimiinta markooda inay gacanta ka siistaan ee, walaalaha kale muslimiinta waxaan sinay gacan ka siistaan dadkaas inta baahan uma tabaalaysan yacni gacanta maarata ilaahay baa wax siin kara ilaahay shalad wax ii jira waxaa siin karaa gacanta nimanka siiyaan buu ilaahay aad baa mahadsan tahay saaxiib dhegeysta ugu dambe fursadaan u siino dowlad deegaanka nimcaan inoo la soo xiriiraya wuu mahadsan yahay Ee, waxaan soo gaarnay gabagabadii dabcan ee, yuusuf ee, dhankaasi iyo ee, waxaan filayaa inaysan jirin wax markaasi mention ah Ee, dhegeystayaal halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa ee, barnaamijka ama kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkaas si wada jir yuusuf bakar iyo musa ismaaciil idinku daadiinayeen arrimaha gargaarka baniaadamada iyo weliba qoxoqootiga alaba aad ku maqashaan talaado walba hadahan oo kale hadduu eeb yidhaahdo waxaan dib u kulmi doonaa brito barnaamijka hogaanka ee xaalada dalka dhegeystayaal waxaad maqli doontaan madasha hadduu eeb yidhaahdo daqiiqadaha soo socda iska bedelna mawjada nabadgelyo